waa hagaagi dhegeysanaa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan saaxiibyaal dhammaantiin ku mahadsantiin socodka dhegeysta idaacadda codka gobolka waqooyi bari ku sulan wada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala doonaya qoraan halkan si toosa mana waliba wada dhegeysataa ama la socotaan dhegeystayaal taariikhda koox ku beegan tahay shan iyo labatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labatanka wargeysyada kale daily nation ee sidoo kale the standard ayaa halkan si toosa aad uga dhegeysataan dhegeysta marka laga reebo sabtida iyo xadda anigoo yuusuf bakada inala socodsiya dhegeystayaal wargeyska ugu horeysa halkan gacanteeda ku jira wargeyska daily nation wargeyska waxaa laleeyahay dhegeystayaal waalidiinta iyo saaka wuxuu dabcan inta badan faahfaahinan ka bixinaya inay isku diyaariyaan iyadoo waqti xaadirkan iskuulada markaasi la xirayo laskuna diyaarin iskuulada dabcan imtixaanada ee qaran dhegeystayaal ee k c p k c s c iyo sidoo kale kan manhajka c b c dhegeystayaal wargeyska balse taasi taas dabcan way ka duwan tahay oo boga toddobaad ee wargeyska daily nation wuxuu halkan saaka ka qoray wuxuu leeyahay waalidiinta waa in markaasi dabcan iskuulka ama qarashaadka iskuulka fiiska ay markaas isku diyaaraan taamka markaasi cusub ee iskuulka dabcan la furayo maxay dhacay oo maxay markaasi iminkan farinta macalimiinta ama maamulayaasha ay usoo dirayaan looguna soo diraya ama loogu dhiibaya ardada dhegeystayaal si ay markaas halkaasi loo gaarsiiyo waalidiinta maxaa dhacay warbixinta ayaa halkan saaka faafaa kaga bixinaysa waalidiinta waxaa leeyahay waa digniin markaasi hadda oo markaasi lagula doonayo inaad markaasi gacmihiina si fiican jeebka udgelisaan amase khasanadaha meelaha markaasi lacagaha ad ku kaydisaan si aad usoo saartaan lacagta caruurtiina ama waxbarashada caruurta ay ku baran lahayeen sanada cusub ee dhegeystayaal ee weliba taamka cusub ee sanadka soo socda labada kun afar iyo labaatanka maamulayaasha ayaa hadda markaasi ku andacoonayaan in qarashaadka ee iskuulada markaas hadda sare usii kaceen maamulka weliba iskuulada inta badan kuwa markaasi boodhinka loo yaqaana dhegeysta mise iskuulada hoyga ama caruurta ay ku hoydaan halkan wuxuu faahfaahin markaasi ka bixinayaa in hadda xaaladda tii hore ka duwan tahay sababtoo ah waxay leeyihiin macalimiinta mise maamulayaasha in nolosha iyo micishada iyo weliba sixirbararka ee hadda aada isku bedeshay oo sidoo kale wixii hore oo markaasi waalidiintu ay ka ogaayeen hadda wax kale ay markaasi kala kulmaan iskuullada caruurta iyo sidoo kale macalimiinta waxay markaasi sheegeen in wax walba qiymihii markaasi lagu iibsan jiray mise ay kusoo iibsan jireen ee hadda aysan la gooyn karin mise la iibsan karin sababtoo ah waxay markaasi ku sheegeen in hadda taasi aysan xamili karin gooyn karin kakale ku qasbaysa inay waalidiinta markaasi dib ugu soo noqdaan si ay wax badan ay oga qabtaan ugana bedelaan nidaamka marka hore lacagta lagu bixin jiray dhegeystayaal qorshe kala duwan ayay markaasi soo saareen ku sheegeen in cunug waliba markaasi lacagta laga doonayo in uu ku dhammaystiro sida ay markaasi dabcan ay ka codsadeen sidoo kalena ay hadda ku sheegayaan inay ilaa markaas waxa iska bedelayaan micishada nolosha wadanka iyo weliba dhaqaalaha saasay ay hadda fariinta kusoo direen maamulayaasha laakiin waxay sidoo kale ka dabcan sheegeen in ilaa hadda markaasi dowladda lacagtii markaasi horaan ay sheegtay inay markaasi ku kabi doonto waxna uga qaban doonto dabcan maamulka qeybta iskuuladao iskuullada dhegeystayaal ee weliba ku dowladda ay xukunto mise dowlad ay maamusho ama wasaaradda waxbarashada ilaa hadda waxay markaasi ku sheegeen in hadda wax aysan soo gaarin wax lacaga horaan ayaa ahayd in markaas looga ballan qaaday sidoo kalena sheegeen in lacag markaasi dabcan loo loo dayn doono iskuullada ama maamulayaasha iskuullada dhegeysta si loogu maareeyo hanaanka ee dabcan waxquudinta ama hanaanta dhegeystayaal waa qeybta markaas waa hanaanka dhegeystayaal ay markaas ku sheegeen quudinta ee waxbarashada ee dowladda markaasi ku sheegtay inay ka go-an tahay in khasnadaha dowladaha ama waa khasnada markaasi maamulayaasha iskuullada lacagta loo gelin doono si ay halkaasi uga maareeyaan maalidiinta waa dabcan macalimiinta ama maamulayaasha waxay hadda sheegeen in taasi ee dowladda ku fildarooday mise ay ku guuldareysatay in wixii la rabay in ay wax kaga qabto ilaa hadda waxba aysan kaga qabanin ayna sheegeen inaysan mar kale isku haleyn doonin balse ka doonayeen maalidiinta inay u hogaansamaan lacagaha iskuullada markaasi si deg dega inay ku bixiyaan iskuullada boodinka dhegeystayaal ayaa markaas u kala baxaan dhegeystayaal waa categori a iyo categori b dhegeystayaal waa iskuullada markaasi boodinka loo yaqaano ee dowladda waxaa halkan laleeyahay hadda waxaa lagu darayaa dhegeystayaal lacag gaaraysa laba iyo labaatan kun laba boqol afartan iyo afar kun dhegeystayaal ee dowladda laakiin waxawaa sida marwaa sida qaybta markaasi u kala baxaan halkan waxaa laleeyahay konton iyo saddex kun iyo shan boqol iyo konton iyo afar waa kuwa kategori ee markaas waalidiinta ay bixinayaan oo iskuullada markaasi sare laakiin halkan waalidiinta waxay ku darayaan laba iyo labaatan kun laba boqol afartan iyo afar shilin oo lacagta dalka ay ku darayaan lacagtaasoo noqonayso toddobaatan iyo shan kun dhegeystayaal toddoba boqol iyo sagaashan iyo sideed ayay noqonaysaa dhegeystayaal sida waana diinta markaasi laga doonayo lacagtan ayaa hadda markaasi ku badanaysa waalidiinta inay markaasi bi- waa dabcan raalli noqda Een, dowladda waxay bixinaysaa lacag gaaraysa laba iyo labaatan kun laba boqol afartan iyo afar halka sidoo kale dowladda ayada markaasi ay bixinayso kont- waa- waalidiinta dhegeysa raalli noqda waalidiinta ayaa bixinayaan konton iyo saddex kun shan boqol afa- waa shan boqol af- waa shan boqol konton iyo afar ayaa waalidiinta bixinayaan dowladda keliya waxay ku daraysa waa iskuullada markaasi heerka sare ee markaasi national school loo yaqaana dhegeysta halka sidoo kalena iskuullada markaasi kuwa category b loo yaqaana dhegeystayaal dowladda waxba kama bixinayso balse keliya waxay bixinaysaa lacag gaaraysa dhegeystayaal account afartan kun ama waalidiinta waxay bixinayaan lacag gaaraysa afartan kun sh- konton waa shan boqol soddon iyo shan shilin oo lacagta dalka ay bixinayaan iskuullada dheyga dhegeystayaal waxay markaasi hadda ay sheegeen inkastoo laakiin mararka qaar waalidiinta lacag kale ay bixiyaan laakiin markan waxaan fiirinaynaa bal waalid- waa is- dowladda waxay sheegaysaa in hadda qotiyadan iskuullada markaasi ee, sanadka dambe markii la filayo dowladda waxay sheegtay inay bixin doonto lacag gaarayso iskuullada dheyga ama markaasi laga soo hoydo laba iyo labaatan kun laba boqol afartan iyo afar waalidiinta waxaa leeyahay ma bixin doonaan wax lacag ama qarashaad ah iskuullada dheyga ee markaasi la akhristo balse halkan waalidiinta waxaa markaasi ku qasbanaan doonaan lacago yar oo markaasi cunno ah ama lacag yar markaasi inay bixiyaan taasi maamulka iskuullada ay soo saarayaan laakiin taasi maamulka iskuullada ay soo saarayaan ayaa hadda noqonaysa in ay markaas ayaga ay lacag markaasi cayiman ama lacag ay markaas waalidiinta ay bixin karaan ay soo saaraan laakiin hadda xaaladda iyo micishada nolosha adkaatay ayay sidoo kale ku qasbanaan doontaa in lacag kale ay bixin doonaan malyara ku badan dhegeystayaal laakiin dhanka waalidiinta lacagtaasi lagama doonayo in ayaga markaasi bixiyaan balse hadda way ku qasbanaan doonaan in lacagta ay bixiyaan dhegeystayaal special needs iskuullada dhegeystayaal ee baahyada gaarka ah markaasi qaba dowladda waxay bixiysaa lacag gaarayso konton iyo toddoba kun saga- waa dowladda ayaa bixisa lacagtaasi konton iyo toddoba kun sagaal boqol toddobaatan iyo afar ayaa markaasi ay ku bixisaa qarash markii loo fiiriyo laakiin ba waalidiinta ayaa markaas ayagana markaasi bixinayaan laba iyo toban kun toddoba boqol iyo sagaashan oo iskuullada markaasi baahida qaarka dhegeystayaal ama special needs kuwa loo yaqaano primariga dhegeystayaal waxay dowladda bixinaysaa kiiba kun afar boqol iyo labaatan dhegeystayaal waa kun afar boqol iyo labaatan ayay dowladda ku bixinaysaa lacag qarashaadka iskuullada hoose primariga halka waalidiinta ay bixinayaan wax qarash ah aysan bixinaynin dhegeystayaal keliya primariga ayay bixinayaan wax lacag la-aan sida markaas wargeyska saaka halkan uu ku qorayo dhegeystayaal gabadha markaasi gabanaha ka ah kauntiga meru ayaa iyadana markaasi qarka u saaran in xilka laga qaado sababtu maxay tahay yaa ka qaadi karaa horta xeerka muxuu dastuurka muxuu ka dhigayaa dhegeystayaal xildhibaanada golaha wakiilada hoose ee dheg- dhegeystayaal ee kauntiga meru ayaa gabadhan ku kacsan dhegeystayaal waxayna markaasi doonayaan in xilka ka qaadaan iyadoo markaasi ay ku gudbiyeen ama u gudbiyeen dhegeystayaal golaha wakiilada m c waa golaha dabcan golaha heerka waa golaha qaran ee dhegeystayaal ee loo yaqaano ee golaha senatka dhegeystayaal ayaa hawe- haweeneyda markaasi la horkeenay iyadoo markaasi la doonayo in ay mar wax ka mid jawaabto dhegeystayaal waa markii labaad ay halkaasi ay geenayaan ama ay ka- ay sheegeen inaysan ku qanacsanayn maamulkeeda oo ay sheegayso inay ku takrifaleyso hanaanka iyo weliba inay ku takrifalayso dabcan maamulka kheyraadka countigaasi waxayna sheegeen in hadda markaasi xafiiska si qaldan iyo awoodda inoogu sheeganayso sida maamul oo dabcan wakiilada m c da countiga meru ay ka ay ka anducunayaan laakiin wakiilka ama wakiilada m c da waxay hadda markaasi sheegeen in gabaran gabaran markaasi mwanganga eh, dabcan mwangaza ayada markaasi ay isdifaacdo subaxan maanta dhegeystayaal si markaasi eh, county oo mar- oo dabcan waxyaalaha markaasi lagu eedeeyey ama lagu dhaleeceynayo ayaa markaasi xeerka dastuurka wuxuu ka qabo gabadhan in waa haweeneydan ama dhegeystayaal gabanaha countiga meru mwanganza waa mwangaza kawira mwangaza ayaa la gabadhan dhegeystayaal waxay hadda markaasi laga hor loo dabcan la dhegeysan doonaa bal waxaa lagu soo eedeeyey iyo sida iskaga difaaci doonto iyo waxyaalaha markaasi ka jiro iyo cadeymaha markaasi ay soo bandhigeen dhegeystayaal ayadaa markaasi laleeyahay marka hore isdifaaci doontaa mise hadli doontaa bal waxaa markaasi loogu haysto gabadhan waa markii labaad ay ku kacsan yihiin Ma gabadhan waxaa markaasi laleeyahay si warar hoose ay sheegayaan inayba hadal ka diiday wakiilada m c da wakiilada ayaa markaasi doonayaan inay markaasi lacag ka saxiixdaan waxay doonayeen inay wax markaas wax ka marsadaan countiga meru balse gabadhan waxaa lagu tilmaamaya hadda inay markaasi hadal ayba ka maqli laada mise ka dhegeysan laada kuna sheegayso ama xitaa telefoonada inaysan ka qabanaynin wax fariin aysan sidoo kale u celinaynin waxay markaas ay la hadashay inaysan jirinba wakiilada m c da countiga meru waxaa markaasi leeyahay howlaheeda iyo arrimaheeda ayada oo keliya ay qabsataa oo wixii markaasi kasoo gala waxay leedahay dinihiina ku dada- ka dawacan qabsada oo wixii markaasi nala soo doortay waa inaad ku dadaashaan kuwaasi arrimahaas ay markaas inta badan ka dideen oo sidoo kale waxay markaas leeyihiin gabar lamaamo ama xa- gabadhan lama dabcan lama shaqayn karana ay leeyihiin balse keli waxay ku qanacsan yihiin inkastoo laakiin mararka qaar haddana leeyahay siyaaso hoose ayaa jirta oo gabadhan markaas loo ogoleyn inay xilka markaasi ay sii haysa countiga meru laakiin siyaasaddaasi tan hadda way ka duwan tahay oo bal marka maxaa dhacay oo xafiiska waxyaalaha ay ku takriifalayso maxaa ka mid ah horaan ninkeeda ayaa lagu haystay inay markaasi ay shaqo u magacowday ama xil u magacowday sidoo kale q- qoysas markaas ayada ay kasoo jeedo iyo walaalaheed inay markaas shaqooyinka markaas ay u kala egmatay iyo sidoo kale markaas dad aada ugu dhow ay markaasi ka cabanayeen laakiin markana waxaa leeyahay waxyaalaha eh sida qaldan ay s- qal- waxyaalo qaldan ay markaasi hadda ka wadaa countiga taasay sheegeen inaysan u ogolaanaynin taasi waa kawiira dhegeystayaal ee gafanaha countiga meeru haddaba dhegeysta ma la socotaa in lacagta dalka ee hoos u dhacday marka loo fiiriyo doolarka oo sare u kacayo sababt ma la socotaa dhegeystayaal in shirkadda duulimaadyada dalka ee k q ama kenya airways dhegeystayaal ay lumisay lacagta dalka ama lacag gaaraysa saddex boq waa soddon iyo laba bilyan oo lacagta dalka dhegeysta kadib lacagta markaasi dalka iyo weliba doolar ahaan inay hadda markaas aysan ku qaadaynin waxaa laleeyahay shirkadda markaas duulimaadyada dalka ee d- kenya laga leeyahay ee kenya ki- waa kenya airways waxaa hadda ay markaas leeyahay inay markaas isku bedeli doon- doonto in doolarka lacagta ay ku qaado laakiin haba dhacdee maxay noqonaysaa dhegeysta haddii markaas qarashaadka ama lacagta dalka lagu kala iibsado waxaa leeyahay qarash dabcan waxay gelaysaa waxay waxay luminaysaa qas- waxay luminaysaa lacag fara badan waxayna ke- gelaysaa khasaaraha fara badan ay ku keeni karto dhegeystayaal ay shirkadda sida hadda markaas ay ku lumisay iyadoo horaan markaasi dowladda ay sheegtay in wax markaasi ka qaban karto sarifka lacagaha balse hadda sare ayay usii kacday iyadoo wax waliba hadda uu noqonayo doolarka in lagu kala iibsado wax walba ay noqonayso in doolarka keli ay noqonayso wax in lagu kala iibsado laguna soo dejiyo laguna dhoofiyo dhegeystayaal kala iibsiga taasi ayaa hadda welwel fara badan kenyaanka ay ka qabaan sida uu noqon doono ama xaalka sida ay noqon doonto arrimaha shilinka dalka dhegeystayaal ee hadda walaac fara badan laga muujinayo sida wargeyska bogiisa sideed iyo tobanaad saaka uu qoraya dhegeystayaal waxaa la leeyahay dhegeysta wargeyska saaka warbixin ayuu saaka qur- qurux badan uu halkan kaga hadlaya oo la leeyahay bogga saddexaad maxay tahay sababtu ee haweenka markaasi ay ugu d- dabcan ay ugu dadaalaan ama xaasaska gorobada ama xaasaska markaas raallihada kuwa laga dhintay ama widow kuwa loo yaqaano waxay inta badan u dagaalamaan sidii ay ku dhaxli lahaayeen ninkay ay markaasi wada joogeen dhegeystayaal mise ninka markaas ay wada noolaayeen haddii caruur u dhashay haddaysan caruur u dhalin waxay markaasi doonaysaa sida dhaxalkaasi ay qayb markaas kaga noqon lahayd hadda waxay inta badan ku ku- ku- dabcan ku tartamaan oo sidoo kale sidii hore wax badan iska bedelay sidii horaan lagu sheegi jiray waxaa- waxaa la dhihi jiray in gabdhihii marka hore ay iska bixi jireen ama markii laga dhinto ho- oo meelo kale markaas duurka iska dabcan carruurta la geli jireen balse taas hadda way ka duwan tahay waxaa leeyahay hablaha waxay dabagelayaan waa kuwa laga dhintay waxay dabagelayaan ninkan muxuu hanti lahaa yaa hantidiisa gacanta ku haya maxaa aniga ka ogyahay hantida waxay markaasi noqonaysaa mid ayada gacanta marka dambe ku dhigayso horaana maxkamadda ayaa u ogolaatay dhegeystayaal inay markaasi dhaxasho gabdhaha ama hablaha inay dhaxlaan markuu ninka uu ka dhinto hantida markaas uu leeyahay waxay tahayba haba ahaatee sida wargeeska bogiisa saddexaad uu qorayo adiga ma dhaxashaa mise sidee tahay xaaladda maxaa lagu ogolaya horta haddii ninkii uu kaa dhinto mise waxaa leeyahay waa xoolihii agoomaha markay ilmaha weynaadaanna maxaa dhacaya waa hagaag star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal bal saaxiibada bal iminkan sidee kusoo kaakaceen ku aad fariisteen dhegeystayaal bal aan ogaado bal ayagana eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin waad ku mahadsantiin bal dhegeystaha qadka telefoonka saaxibka ugu horeyn siinaya star f m subax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum yusuf bakar وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سواح ونكسن rashiid ibraahim bumwaani سودو رشيد waa fiican oo nabadbaa lagu soo kacay joog waa fiican yahay هيا saxan way aadeen ninkii shaqaaday shaqadiisu waa u kacay مهم.
nabad baa la qabaa waa aad baa loo fiican yahay. waa ku salaama adig iyo beenta xatay daahir maxamuud dhaqan iyo xaq dugre شكرا هذا ما سنتهي وما سنتهي صاحب كاسي رشيد بوماني xaafadda siliyo naga soo xidhig istaal balxigaha kala qadka telefoonka siyo star f m subax wanaagsan saaxiibada waa sideed waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal saaxiibka star f m soo dhowow star f m subax wanaagsan wuu ku salaamaya salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yusuf bakar oo see tahay waa fiicanay soo dhowow subax wanaagsan alxamdulilah لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإلينا الشور قالنا وي ka waran gaaranow xaafadda college iyo gaariso
aad baa lagu barwaaqaysay dhibaato ma jirto alxamdulilah ilahay baa mahad iska leh haye
igu askarkul kulmoy alxamdulilah balaa ma jirto falastiin baan leenahay ilahay ha u gargaaro mhm
ilahay dhibaatada ka dulqaadiyo waddana allah jabiyaan leenahay aada iyo aad
waa ku salaamaya walaal macaneediya dhegeystayaasha shukran umaadsan yahay gaarano dhegeystayaal xaafadda gaariso dhegeysta laga soo wacay bal xigaha kale isagana bal fursaddan siiyo siday kusoo kaakiceen saaxiibada dhegeystayaasha idaacadda star f m mar walba ku xiran soo dhawow star f m ku salaamaya walaale حياك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام وraxmat ullahi barakaatu soo dhawow ملائكة الرحمة والسلامة ودمات ومعلم يوسف حق الديران كاسو أها مقرد ka waran إله الله ديق وينا إله با ما حد نبض بالو سوكا ياركي مع النيل بسلوها إن كاسو alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin إنتي بوقت الله عافيو إنتي عاطمات غرس الله زياديو إنتي وحايشت الله وبركي إنتي وحايشنين وحبركة الله سيو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wcalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu mahadsan yahay saaxiibkaasi isagana xeryaha qaxootiyaha xagardheere iga soo wacay bal xigaha kale star f m subax wanaagsan soo dhowow hallo star f m subax wanaagsan saaxiibkaasi qadku ka baxay waan ismaqli weynay bal xigaha kale isagana siiyo eh, saaxiibada star f m subax wanaagsan soo dhowow
Halo.
hallo star f m soo dhow walaale waan ku salaamaya magacaaga
Order bo- county Mandara bo- soo dhowow
waa dhaway adiga waan ku salaamay dhammaan daadiyaasha dhammaan dhegeystayaasha een, eh, mm, ku dhammaantood waan salaamay Eh, kulligiin waxaa ku leeyahay subax wanaagsan subax baa ku wacnaato isu wacnaato dhammaantood shukran hadda mahadsantaha gabadhaasi buruburu ma countiga mandheera dhegeystahaasi xigaha star f m soo dhowow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu war xagardhe baasi gaarisa janagara gaarisa soo dhowow soo dhowow fadlan iska gaabi raadiyaha adoo mahadsan waqti baa nagu socdaa janna gale Sababa ay tahay magacan rashiid hadda ninkaad ogeysha magacan rashiid ilaahay baa iskale rashiid iyo rasaaq iyo qaadir iyo waxaas ilaahay baa iskale adiga taada kaa subax wanaagsan fadlan subax Ilaahay aad la wanaagsan baxaysan iska dhaafdhe subax wanaagsan hawshaas howlkuda wax ku tirsada ma lahan adiga xagadheere iyo howlahada keliya janna galow nooga waran dad kasta ay kusoo kaakaceen lagu xa- sida lagu abariistay howlaha siday yihiin bal intaasoo keli bal nooga waran kadibna bal howl kale sii gal laakiin wixii maaba sii gelina maxay tahay star f m soo dhawow subax wanaagsan uku salaamaya star f m codkaas sare uqaad fadlan adoo mahadsan uma maqlo aad buu mahadsan yahay bal xigaha kale isaga siiyo dhegeysta saddex daqiiqo oo keliya noo saartay si warkii aan u dhegeysanay ee sideedii subaxnimo saaxib ayaal marla saaxiibka qadka star f m subax wanaagsan
Halo.
waan ku salaamaya walaal soo dhowow
waa dhowr waa cabdullaahi oo jooga marmala malaanbalaa ka waran
marmala alxamdulilah nabad baa lagu bariyey waa si caadi baa loo kala socdaa alxamdulilah waan iska fiicanahay iskuulaha carruurta laga xireen yar isu sugayn hadda alxamdulilah waa fiicana haye
waan saxaan kaloo salaamayaa cid reer jannaatiya la yidhaaho oo meelo badan kala jirto meel jiraan meel ay jiraanba waan salaamayaa aad baa umahadsan tahay dhegeystayaasi u mahadsan yahay dhankaasi balanbala iga soo wici countiga gaarisa saaka hadal kama hayo dhankaasi iyo wajeer kama hayo sidoo kale sielo nairobi iyo sidoo kale mombasa eh, xaafadaha iyo tuulooyinka kala duwan dhegeysa bal saaxiibka star f m subax wanaagsan salaamu calaykum yusuf bakat soo dhowow ku salaamaya magacaaga
waa cumar akaara joog maalin mandhara ka waran alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan waa berisanay ilaahay nabadgelyo waana sii gaaseedkii macalin wax walba idaacadda maqalkeedan okay waa gaaseedkan si fiican aan u dhegaysanayna weli waxaa waye waalidiinta iyo waxaa waaye xagga lacagta maciishada oo macalimiinta ay ka hadlayaan marka mandheera horta waxaa waaye waa gafanaha si fiican oo wanaagsan aan usoo dhawaynaynaa marka iskuullada waa nagala bixi si wanaagsan oo wacan aan nagala bixi marka gafanaha oo magaalada mandheera goboda gaar ahaan aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa dhammaan dhegeystayaalka inta istafam ku arna saaxib waa ku salaamaya yuusuf bakar subaxda kugu wacnaa shukran aad baad umahadsan tahay waa mahadsan yahay saaxiibkaasi cumar dhankaasi mandheera bal saaxiibka qadka telefoonka laba dhegeystaan kusoo qatimaya star f m soo dhowow
yuusuf bakado subax wanaagsan waa cadooda bartalaam dheer county soo dhowow cad- cadow dhabar ka waran mandheera
jawi waa maasha allah waay kulayl maxaan ka ahayn haye
xaalada guud waa maasha allah dhagdhag oo suxrasaan ku leenahay waxaa la yaab nagu ah Mm, lacagta kenya qiimo besh haye qofkii asagoo lacagutu ku imaanada goob ganacsan kuleehay mandheera ee wix uu wato iyo waxay asag u rabaan isma lahan mhm
dhibaatadaas waxaa keenaysaa dollarka
haya
marka taasad moodo kale aad ugu dhibaato qabaan seex wanaagsan aan kuleehay dhammaan ay dhegeystayaasha shukran dhabar mandheera saaxiibka khadka telefoonka ugu dambe soo dhawow subax wanaagsan star f m hallow
halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu yesu gobolka wax wanaagsan waa ku salaamaya subax la mid ah soo dhawow waan dhow walaale malaakaa ku dhaweys alxamdulilah kaunta wajeer waaye wax dhibaato maana maqlin alxamdulilah intaan ka warqabo ilaahay baa mahad iskale mhm barashadii inta badan waa la xiray oo kay isdiyaarin adxaanka unbaa hore waa dhaadeen amniga alxamdulilah isu socodka ilaahay baa mahad iskale dhammaan dhegeystayaashda wax wanaagsan adni maalin waa shukran aad baad mahadsan tahay adigana maalinta ku wacnaanso saaxiibada dhammaan kuwa ka qayb qaatay kuwa aan ka qayb qaadanba waxaan leeyahay maalinta haynii wacnaanto saaxiibayaal aad baad mahadsantihiin la socodka dhegeysiga xulashada star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiib yaal aniga yuusuf bakada inin la socodsiina waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad u dhegeysataan una xulataan star f m codka gobolka waqooyi bari mahadsanadiin dhammaantiin اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka weybar ee dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka imikan si toos aynu ugu bilaabanaya taariikhda shan iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalin dhegeystayaal arbaca ah maalmaha isniinta arbacada iyo jimcaha dhegeystayaal waxaan diiradda ku saara kaga hadalnaa xaaladaha guud ee waddanka ka taagan dhegeystayaal halkan maalmaha talaadada iyo sidoo kale khamiistu aan ku egna diiradana ku saara dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadnimada qaxootida iyo arrimaha qoyska maalmaha sabtidana dhegeystayaal arrimaha gobolka waqooyi bari maantiina ku mahadsantihiin sida wacan wanaagsan aad u dhegeysataan star f m saaxiibada ku sugan nairobi nawaaxigeeda waxay naga dhegeysanayaan hal ibir shan dhibic sagaal halka kuwa mumbaasana ay naga dhegeysanayaan hal ibir saddex dhibic shan gaarisa xeryaha qaxootida dhadhaab faafi iyo tanaarifa iyo masalaani waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal wajaari habesuni waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera balad xaawo suufta baniisa raamu lafey sagaashan toddoba dhibic shan idaacaduhu bahwadaagtun ahay ee dhegeysanay muqdisho iyo star f m waa sagaashan toddoba dhibic cibir istyelo balaanbala meeru madogaashina dhegeystayaal waa hal ibir laba dhibic saddex marsaabid mooyaale dhegeystayaal iyo xuduuda eh, dhankaas etoobiya waa siddeetan iyo siddeetan toddoba dhibic toddobo barnaamijka dhegeystayaal waxaan diiradda ku saarnaa kaga hadalnaa xaaladaha iyo waxyaalihii markaasi ugu dambeeyey ee dalka ee markaasi ka taagan dhegeystayaal maxaa inoo kala dambeeyey halkee wax marayeen dhegeystayaal siyaasadda guud ee waddanka halkee markaas wadahadalka dhegeystayaal ay marayeen u dhexeeyey xisbiga kenya kwanza iyo sidoo kale azimiya la umoja maxay tahay waxaa hadda ugu weyn ay soo hadal qaadanayaan mise halqabsanayaan dhegeystayaal ay diiradda doonayaan markan inay ku saaraan ilaa inta sanadkuusan ka dhammaanin sanadda labada kun saddex iyo labaatanka sixir bararka maxaa iskaga xiray dhegeystayaal mase iskaga xiran dhegeystayaal sixir bararka iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda iyo waxyaalaha markaasi mucaaradka iyo muxaafadka ay isku haystaan waxaasoo dhan wax badan ayaad ka ogaan doontaa maanta dhegeystayaal hadduu eebaha idmo dhegeystayaal bal waxaan isla dul istaagi doonaa bal xaaladda guud ee siyaasadeed ee waddanka halka ay marayso iyo hadda sida markaas hogaamiyaasha waddanka ay markaasi ku taliyeen aydan doonayaan in bal wal wada hadalka arrintan markaasi hadda diiradda lagu saaro laga hadlo waxna laga qabto dhegeystayaal wal wada hadalkooda ilaa goor musoo afjarmaya goormaa loo gudbin doonaa dhegeystayaal baarlamaanka waxaasoo dhan barnaamijka ayaan kugu sheegi doonaa kugu sharixi doonaa hadduu eebaha idmo laakiin markan dhegeystayaal adiga iyo golo inaan soo qabto mid ka mid adiga qaybta barnaamijka shirkadda safaricom ayaa mar weliba waxay macaamiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan ee ku farxaan macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon casri ee foji ah ay ku iibsan karaan kontashin maalin weliba hama katalulu safaricom ayaa waxay doonayaan in maca- dabcan maciime- waa dabcan maciishadeed waa mac- waa macaamiisheeda ay ka faa'iideysan karaan furaha oo fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka waxaad hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub oo neon smata iyo neon ultra oo aad ku iibsan karto konton shilin maalin weliba hama katalulu maalin walba markaad iibs- bixiso konton shilin waxaad helaysaa ilaa iyo boqol iyo labaatan m b oo oo adeega internetka yuliba konton daqiiqo waa shan daqiiqa raalli ahaado wicitaanka fursadan ayaa kelig waxaa ka faa'iidaysan karaan dhammaan macmiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe matooshalaha soomaalida dhahdo waana macmiisha telefoonka yahay two g iyo three g hamaka talulu adeega ayaa waxaa la dhahaa dhegeysta lipa mudhogo mudhogo micnaheedu markaas yahay in tartiib tartiiba qofku iskaga bixin kara adeegan si deg degan ee haraka markaas aysan ugu jirin waqtina markaas uu ku qaadan karo waxaa sidoo kale jira dhegeystayaal mid iibso midka bilaash ah qaado waa fursad dahabi ah oo maantaba ay ku hayso shirkadda isgaarsiinta safaricom tusaale dhegeys markaad haysato telefoonka casriga ood internetka aad u isticmaali karto ayaa waxaad ka faa'iidaysan karta waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub googoleka ayaa wax badan kaga baari kartaa dhegeystayaal adigoo gurigaaga joogo adigoo goobtaada joogo meel walba aad joogto telefoonka waxaad u adeegsan karta wax waliba oo adiga markaasi ku anfacay xitaad gurigooda uga soo shaqaysan karaysa waxaad u isticmaali kartaa tilmaamaha qaarirada googolka sawiro qurux badan aad ku qaadan kartaa dhegeystayaal betri tayanal waa wataa telefoonkaasi maantaba soo qabso oo markaasi la jahanqaad dunida dhegeystayaal waana telefoonka yahay neon ultra iyo sidoo kale neon smartay safaricom waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal in gabdhaha ma hablaha ay ka baran karaan karinta cunnada noocyadeeda kala duwan ilaan dhegeystaalkaasi keli ma ahan cilaanka iyo sidoo kale oo isqurxinta ayaa sidoo kale ka mid ah dumarka ee hadda markaasi aada ugu soo badanayaan soonayaana inay far- markaasi fahmaan waxaaba intaasi kuusii dheer in haatan ay dugsiyada waqtiyada ay xiran yihiin oo caruurta oga faa'iideysan karaan waxbarashada qaabka onlineka ah dhegeystayaal ama jaamacadaha keliya dugsiyada ma ahan jaamacadaha kolejyada iskuulada dugsida dhegeystayaal dhammaan wax waliba markaas caruurta ay ka intifaacsan karaan mise qof waliba uu ka intifaacsan karo mise uu ka faa'iideysan karo qaabkaas ayaad ku helaysaa qaabka onlineka laakiin bishar waa inaa markaasi telefoon smartphone telefoon qiimo jaban qiimo telefoon wanaagsan oo sida neon ultra iyo neon smart south safaricom aada haysato si aada u fiirso waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar geesa mastar five four four hash kadibna waxaa xulanaysaa lipa mudhogo mudhogo haddii aad uqolanto waxaad he- waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysaa dukaanka kugu dhaweyo safaricom markaad lacagta hesho waana sida markaas u dhaqsiyaha badan oo aad ku aado kadibna waxaad bixinaysaa kun iyo shan boqol oo horumaraysaa halka baaqiga aad ku bixinayso muddo saddex boqol lixdan iyo shan maalmood gudahooda waxaa bixinaysaa boqol waa kun iyo shan boqol dhegeysa waa kun iyo shan boqol oo horumarisa halka baaqiga aad ku bixinayso muddo saddex boqol lixdan iyo shan maalmood gudahooda taasi ay fursad kuu siinaysaa inaad si tartiib tartiiba iskaga bixiso adeega dhegeysa ee shirkadda isgaarsiinta safaricom haddii aada fursad u haysan inaad hesho waxay markaasi micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saaraya dadka aan haysanin telefoon casri ah si aad u ogaato waad heli karta ama qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulalipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka dhegeystayaal waxaan saaka diiradda ku saari doonaa wadahadalada labada dhinac markaasi u dhexeeya xisbiyada kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo la umoja waan ognahay dhegeystayaal in waqti fara badan ay soo socotay kadib markii arrintan markaasi laga soo wada shaqeeyey kana soo shaqeeyeen madax markaasi sarase- sarsare dhegeystayaal sida madaxweynihii hore wadanka nigeria dhegeystayaal iyo sidoo kale madax kale ka socoto wadamada dabcan wadanka mareykanka ama waa senataro mareykanka ka imaadeen dhegeystayaal wadanka iyo sidoo kale madaxda afrika inay markaas arrimo fara badan ay ka wadeen gudaha wadanka dhegeystayaal kadib arrimihii soo ifbixeen doorashadii kadib wadanka markaasi ka dhacday waana mucaaradka uu hogaaminayay raila omolo odinga waqtigaasi raila waa mu dabcan kumuu qancin sida wax markaas u kala socdeen sida markaas wax loo maareeyey iyo sida natiijada loogu dhawaaqay iyo hawsha sida isku bedeleen maalmoun kadib bilooyin kadib waxaa markaasi ay ku heshiyeen mucaaradka inay markaasi dibadbaxyo gudaha wadanka ay ka sameeyaan dhegeystayaal caasimada taasoo dhibaato markaasi ku noqotay geedi socodkii hanaanka xukuumadda markaasi waqtigaasi dowladda soo gashay ruto ay dooneysay inay hanaqaado dhegeystayaal mise ay dooneysay in wax badan xukuumadiisa ay qabato laakiin waxaa markan laga galay dhegeysta dhanka mucaaradka waxayna sidoo kale markaas iclameen in ay joogteyn doonaan muca- dabca dibadbaxyada waxay sidoo kale mucaaradka sheegeen in wakhtigaasi dhegeystayaal ay waqtiyo ay dabcan maalma ay qaban doonaan isbuuciba laba mar ama laba jeer ay qaban doonaan dhegeystayaal dibadbaxyada arrintii iyadoo sii socota dhegeystayaal ayaa madaxda markaasi afrika iyo madax kale markaasi arrinta soo farageliyey la hadlay mucaaradka dhegeystayaal kulanimo kala duwanna markaasi la qaatay laakiin inta markaasi kulamadaasi la qaadan dhegeystayaal xukuumadda ruto waxay markaasi ku madax adkaanaysay in ay markaasi dhegji la qasan u siinaynin mucaaradka sidoo kale waxay doonayaan inay samaystaan asagana marka waa dabcan madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa rigaada gashagwa waxaa markaas iyagana kaga dhegneyd in ay markaasi cagta cagta u saaraan mucaaradka in ay markaasi guryahooda ku reebaan in in sidoo kale ay kala laabtaan ilaala- waa ilaaladii markaasi ilaalinaya dhegeystayaal markaasi ay keentay dhegeystayaal howsha inay sii qaraaraato inay sidoo kale isbedesho kadibna arrintan ayaa si toosa markaasi loo farageliyay dhegeystayaal waxaana markaasi lagu heshiiyey in bal in waxyaalaha markaasi la kala tabanayo iyo waxa la kala sheeganayo iyo sida wax markaasi loo rabo in markaasi miiska lasoo wada saaro guddiyana markaasi lasoo saaro oo labada dhinac markaasi shan iyo shan ay ka kala imaadaan dhegeystayaal taasi ay soo dhaweysay xukuumadda ruto halka sidoo kale mucaaradka ayagana markaasi soo dhaweeyeen mukelonzo musyoka oo markaasi horkacaya dhegeystayaal azimiyo laumoja oo ayaa markaasi lasoo xulay dhegeysta inuu markaasi hormuud u noqdo wadahadalada madaxaajoodka ee xukuumadda ruto ay la gelayaan dhegeystayaal halka sidoo kalena madaxweynaha william ruto isagana uu soo saaray madaxa aqlibadda baarlamaanka dhegeystayaal junku waxaana halkaasi dhegeystayaal ka bilowday olol dabcan wadahadaladii iyadoo waqti markaasi laisku qabtay inkastoo dibidhac yar uu ku yerimaaday laakiin mucaaradka oo ay markaasi horkacayeen raila odinga stephen colonzo misyoka iyo mada karua waxay markaas ayagana sheegeen in hadda ay markaasi waqti kale lagu sii dari doonin ama sidoo kale ay sheegeen in waqtigaysan iskaga lumin doonin mise waqtiga loogu ciyaari doonin waa sidaa ay ku di- ee dabcan ay ku tilmaameen mucaa- dabcan xukuumadda ruto inay dooneyso in ay mashquuliso mucaaradka laakiin waxay sheegeen in shaxda waxaasoo dhan ay fahamsan yihiin sidoo kalena markan aysan ogolaanaynin dhegeystayaal in arrimahaasi howlahaasi dhegeystayaal ay ku mashquulaan balse keli waxay sheegeen in wadahadalada iyo danaha iyo wadaxaajoodka iyo kalfadhiyada markaasi ay qabsanayaan in diradda lagu saaro dhegeystayaal waxaana sidaasi dabcan sheegeen in wax walbo ay ku dhamaystirmi karaan wax walbana lagu xallin karo kasoo gudub dhegeystayaal wayba dhacday kulamadii ayaa dhaceen waxyaalo fara badan ayaa la wada darsay waxyaalo fara badan ayaa laga wada hadlay dhegeystayaal laakiin mucaaradka iyo sidoo kale waa mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda ruto ee muxaafidka dhegeystayaal weli markaasi wax natiija kamaysan soo bixin oo markaasi ku aadan maxaa laga hadlay iyo waxa markaasi lagu wada heshiiyey iyo waxa markaasi suurtagal noqon karta dhegeystayaal keliya waxaa laga hadlay oo laisku wada heshiiyey in markaasi xafiis lagu sameeyo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oona loo qabsado office of the opinent dhegeystayaal mase raila omolo odinga oo xukuumadda markaasi ay gacanta ku hayeyso maamulkeeda dhegeystayaal iyo sidoo kale lacagaha qarashaadka markaasi ku baxayso xukuumadda dhegeystayaal ay waa xukuumadda dhanka waa xukuumadda ay ku bixinayso dhanka mucaaradka waqtigaasi waxaa sidoo kale arrintaasi ga- dabcan hadkad ku yar yimaaday waxaana markaasi kalfadhiga iskugu soo noqdeen isla maalmaha dabcan maalintii isniintii dhegeystayaal isniintii ayaa markaasi haddana ay ka hadleen bal wixii markaasi qabsoomi waayey markan waxay sheegeen in wax walbo gadaal ay iskaga dhigi doonaan bal mar hadda ay soo horumarin doonaan dhegeystayaal sixir bararka maxaa keenay sixir bararka muxuu yahay sixir bararka maxaa iska galay dhegeystayaal siyaasadda ee sixir bararka waxaasoo dhan ayay sheegeen in hadda markaasi loo fadhiyo oo ay sheegayaan in ay arrintan iyo xaaladda waddanka hadda uu ku sugan yahay in wax markaasi laga qabto waxaa sidaasi ay markaasi ku wada hadlayaan mucaaradka dhegeystayaal ay sidoo kale kenya kwanza waa azimiyo loomoja ay sidoo kale kenya kwanza haddaba sixir bararka waxay sheegeen in wadahadalka ee markaas la doonaya in uu fududaado oo in sidoo kale la dedejiyo sidoo kalena laga hadlo bal waaqica xaqiiqda rasmiga markaasi la raadinayo ee ku aadan bal sixir bararka sida wax looga qaban karo loogana bedeli karo maciishadan nolosha wadanka hadda heelkii marayso iyo sidoo kale sida hogaamiyaasha wadanka arrintan wax ay uga qaban karayaan waana tan hadda markaasi arrintooda sheegeen in ay dadkana arrintan wax u tar u noqon karto dhexalgalna ama ay u noqon karto dhegeystayaal haddii laga hadlo xaqiiqda rasmiga ee hadda markaasi taagan dhegeystayaal ee nolosha mise miciishada ama sixir bararka dhegeystayaal ee hadda qaylidhaan xoogan markaasi ka socoto dhegeystayaal wadanka ayaa hadda xaalad adag markaasi ku jira dhegeystayaal wadanka ayaa hadda nolol markaasi aada usii adkaanaysa no- wadanka ayaa markaasi noqonaya waxa- waaya- dabcan sanado hore ee lasoo dhaafay xaalad markaas uu ku sugnaa ayaa hadda uu laleeyahay dib ayuu markaas ugu noqonaya dhegeystayaal xaalad wadanka dunida dhammaan ka wada taagan sida khubarada dhanka dhaqaalaha kuwa ka faalooda ay ku tilmaamayaan inay sheegayaan in hadda heerka wadanka uu wajahayo in ebid markaas aysan soo marin marka laga soo tego xukuumadihii hore wakhtigaaso markaas dunida ilbixin wakhtigaas markaas afrika ilbixin wakhtigaaso markaas dowladda iyo xukuumadda wakhtiyadaasi hogaaminayay aysan ka hor- ku ilbixin arrimaha horumarka iyo arrimaha dhegeystayaal nidaaminta iyo weliba dakhli aruurinta dhegeystayaal wakhtigaasi hadda xukuumadda ruto dhegeystayaal ayaa hadda la sheegayaa inay markaasi aada u liliicayso inay aada markaasi xaaladda markaas uga jajaban tahay iyo sidoo kale arrintan ayaa markaasi bannaanka keenaysa xukuumadda oo xaqiiqada iyo waxyaalaha markaas ay hayso waxaana cid mal- cid walba markaasi dareemaysaa cid xukuumadda siday u shaqaynayso iyo inay shaqaynaynin waxaa markaasi ku tusinaysaa dhegeystal daliil ah in markaasi xaaladda wadanka hadda heerka uu marayo dhanka nolosha iyo maciishada inay hadda wax markaas isqaban layihiin sidoo kale looga fadhiyey xukuumadda ruto in arrintan markaasi daaraasayso waxna kaga qabato ka hor inta heerkan markaas aysan soo gaarin xaaladda wadanka dhegeystayaal war arrimahaasi bal arrimahaasi ayaan dhegeystayaal eegi doonaa bal qodobo fara badan ayaa markaasi miiska inoo saaran oo sii daraasayn doonaa oo sidoo kale falanqeyn doonaa dhegeystayaal bal xaaladda iyo weliba sixir bararka iyo weliba guddiga markaasi labada dhinac ee azmiyo loomoja iyo sidoo kale kenya kwanza heshiisyadii iyo waxaalihii markaasi hadda wada gaareen ayaan dhegeystayaal bal isla dul istaagi doonaa fiirin doonaa waa qeybaha dambe hadduu eebaha idmo saaxib ayaa dhegeystayaal waxyaalahaasi ayaan kaga hadli doonaa barnaamijka adigana qiim- qiimo dabcan waa qeybaha dambe ayaa fursad ku siin doonaa si arrintaada fikirkaada saliimka aada oga dabcan oga qeyb qaadato bal waxa ay tahay sixir barar iyo waxa iskaga xiran mucaaradka iyo sidoo kale muxaafadka ama xukuumadda xukuumadda nafsadeeda la garay laakiin sixir bararka arrimahan siyaasadda maxaa hadda iskaga xiran maxaana iskaga shana maxaana iska galay dhegeystayaal arrimahaasi ayaan daraaseyn doonaa dhegeystayaal bal waxyaalaha ay ka qoreen khubarada dhanka dhaqaalaha kuwa ka faalooda iyo siyaasadda bal waxay markaasi ka yidhaahdeen wa- iyo halka markaasi ay arrintan ay udubdhaxaad u noqonayso ama u tahay hadday tahay mucaaradka iyo hadday tahay dhegeystayaal muxaafadka ama kuwa kenya kwanza iyo sidoo kale hazimiyo laumoja qodobadaasi ayaan fiirinaynaa bal saaxiib adigana qeybta dambe bal aragtidaada fikirkaada saliimka ayaa inoo dhaafi doontaa ama inoo sheegi doontaa dhegeystayaal heerka hadda wadanka markaasuu marayo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waa qeybaha dambe idinkeebe dhegeystayaal markan waa hagaag dhegeystayaal sida barnaamijkaad ku maqleyseen misaan faahfaahinta kaga bixinayna dhegeystayaal waa arrimaha sixir bararka arrimo haddii markaas isbiirsadeen arrimo isku togeen dhegeystayaal iyadoo hadda xukuumadda dhegeystayaal william ruto ee u dhammaatay mar hore sanad hal sana dhegeystayaal oo hadda bilooyin ayba ku dartay dhegeysta laakiin wakhtigan waxaa markaasi looga fadhiyay sida qubarooyinka dhanka dhaqaalaha ay sheegayaan in ay wax badan uu ka qabto dhanka dhaqaalaha laakiin qaar ayaa hadda u cuskanayaan in arrintan dhan ay saameyn xoogan ku yeelato dunida oo hadda dhibaato xoogan markaasi ay ka taagan tahay dhanka dhaqaalaha haddaba dhaqaalahan dunida markaas ay ka hadlayso ma waa dhanke madhanka markaas wax kale iibsiga mise wadhanka shidaalka dhegeystayaal oo dunida inta badan ay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal aad loo isticmaalo dhegeystayaal ama boqolkiiba boqol dhegeysta sida marka loo fiiriyo khubarooyinka dhanka dhaqaalaha iyo tamarta marka laga fiiriya ka hadlayaan waxay tilmaamayaan in arrintan hadda ay wajahayso afrika iyo sidoo kale dunida ay markaasi la la daala dhacayaan arrinta sixir bararka afrika markaad fiiriso dhegeystayaal iyo weliba dalka kenya ama wadankan hadda aan ku noolnahay dhegeystayaal waxaa la tilmaamayaa in markaasi wadamada markaasi ugu liito aysan mar- oo dabcan wadamada ugu liita ay qeyb markaasi ka yihiin dunida afriko laakiin kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeysay wixii kasoo bilowda labadii kun iyo dhegeystayaal eh, toddobadii wixii kasoo baxo ama labadii kun iyo saddexdii dhegeysta waqtigii mooy waa da- waa dabcan waqtigii mooy xilka markaasi lagala wareegay ama ay ku- uu uu kala wareegay mwai kibaki waxaa markaasi la dareemayay furfurnaansho dhanka dhaqaalaha iyo dhanka markaasi siyaasadeed ee wadanka wixii waqtigaasi kasoo baxay ilaa iyo laga gaaray dhegeystayaal xukuumaddii hadda u dambeysay ee xilka markaasi wareejinaysay uhuru kenyatta hadda oo waqtigan markaasi la fiirinayo ishana markaasi lagu hayo bal xukuumadda ruto maxay bedeli doontaa dhegeystayaal maxayna markaasi diiradda saari doontaa bal markan aan dib u milicsanno dhegeystayaal ama dib aan ugu noqonno maxay markaasi marka hore ay ka yidhaahdeen dhanka dhaqaalaha dhegeystayaal waqtiyadii ololihii ay ku jireen xukuumadda ruuto ee xukuumadda ruuto waxay markaas aada ugu ololinaysay ama inay wax badan ee ka qaban doonto sixir bararka maciishada wadanka iyo weliba dhaqaalaha wadanka tan soo gelayso iyo tan markaas wadanka ka baxayso inay si siman wax loo markaasi ma loo maareyn doono in si hufan wax loo qaban karo iyo sidoo kale in dhaqaalaha nolosha wadanka wax laga bedeli doono dhegeysta xukuumaddiisa waxay markaasi xukuumadda ruto sheegtay in qorsho fara badan ama qorshooyooyin fara badan ay u hayso xukuumaddiisa haddii markaas dadka shacabka ay doortaan shacabkana waqtigaasi waxay aada ugu heelanayeen sidoo kalena aada markaasi loogu kala baxay doorashooyinkii wadanka markaasi ka dhacay qaarna markaasi u codeeyey azimiyo loomoja qaarna markaasi u codeeyeen madaxa kenya kwanza dhegis waa kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo ayaa dadka shacabkii u kala codeeyeen laakiin guusha waxaa keliya raacday hal shaksi shakhsigaasna wuxuu ahaa william ruto ruto markuu soo galay dad fara badan ayaa markaasi waxay qabeen oo inta badan dadka markii hore maysan saadaalinaynin sidoo kale maysan filaynin bal in shaksiga markaasi soo geli doono laakiin keliya waxaa markaasi shaashadaha iyo weliba dabcan guddiga doorashooyinka xudaha i e b c markaasi shaashada qabsatay dhegeystayaal tirada ninka markaas ugu horeey in uu yahay ruuto laakiin cid walba may filanaynin in markaas uu noqon doono madaxweyne madaxweynaha laakiin waa uu noqday laakiin wixii laga sugayay wixii markaasi looga fadhiyey waxay hadda quburooyinka dhanka iyo weliba dadka shacabka intoo badan waxay hadda leeyihiin ma ka soo bixin sida loo rabay in wax ka qabto laakiin xukuumadda waxyaalo fara badan ayaa markaas ayadana cuskanaysaa xukuumadda waxay ayadana markaasi leedahay wax badan ayaa markaas inoo dhiman oo aan qaban doonaa bilooyinka soo socdo bilaha soo socdo iyo weliba sanadaha soo socdo si markaasi wax badan looga qabto wadanka dhaqaalaha wadanka dhegeystayaal ayaa hadda markaas aada u liliicaya waxaana markaas la sheegayaa in hadda xaaladda wadanka uu ku sugan yahay wax walbo aynu markaas isan goon karin bilaha soo socda dhegeystayaal intuusan xitaa sanadkan uusan dhammaanin labada kun saddex iyo labaatanka taasi oo hadda sabab u noqonayso dollarkii oo kacay oo aan ognahay dhegeystayaal bilooyin uun kadib markii madaxweynaha dalka william ruto uu sheegay in dadka dollarka kaysanayo ama dollarka markaasi hayso mise dollarka wax ku kala iibsanayo inay iska kale inay iska hilmaamaan oo haddana noqon doo wadanka markaasu noqon doono in lacagtiisa uu isticmaali doono waxna lagu kala iibsan doono dhegeystayaal oona diiradda la saari doono si baahida iyo waxyaalaha dhibaatada dollarka inta badan keeno ay u yaraato gudaha wadanka dabcan waxaad la socotaa maalmo uu kadib madaxweynaha arrimihiisa iyo qorshihiisa waa uu isbedelay dabcan kulamo markaasi maraykanka markaasi waa maraykanka uu ku tegay ayaa arrintan keentay xasaasi fara badan oo hadalka madaxweynaha markaasi kasoo yeeray taasi ayaa hadda noqonaysaa in arrimaha sixir bararka ay sare usii kacayso qiimaha shilinkana uu hoos ugu sii socdo dhegeystayaal oo waqtigan aan kula hadlaya dhegeystayaal ayaa maraya doolarka dhegeystayaal waa boqolkii doolar oo hadda wuxuu marayaa lix iyo toban kun iyo shan boqol dhegeystayaal saacadan aan kula hadlayo doolarkii lagu ogaa oo hoos markaasi waa lix iyo toban kun shan boqol ayaa leeyahay iyo liboliba hodhodho ama shilimaad markaas la socdaan waa tan hadda markaasi abid aysan gaarin heerkaasi doolarka wadanka gudaha laakiin waxaa loo cuskanayaa oo la tilmaamaya in arrintan ay markaasi sal ku hayso arrimaha iyo dhaqaalaha dunida dhegeystaal sidaa loo saadaalinayo bal markan aan fiirino bal maxay tahay waxaa laga hadlayo dhaqaalahan iyo sixir bararkan dhegeystayaal arrintan halkay kasoo geli kartaa wadahadalka labada dhinac ee u dhexeeyo ee kuwa bipartis waa bipartisanka loo yaqaana dhegeystayaal ee kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo la umoja waa ula jeedo waa william ruto iyo sidoo kale raila odinga waa labada shaqsi xisbiyadaasi labada kale hogaaminaya dhegeystayaal haddaba maxay tahay waxaa ka galay iyo waxaa markaasi arrintan ay ka qaban karaan dhegeystayaal mucaaradka ayaa markaan fiirinaynaa dhegeystayaal waxaan la socnaa mucaaradka in arrimo dibadbaxa wadanka uu ka sameynayay laakiin arrinta wadahadalka markay imaatay oo sidoo kale madasha gogasha markaasi loo dabcan laisku fidiyey inay markaasi xukuumadda dhankeeda soo dabacday halka sidoo kale mucaaradka asagana uu soo dabacay keensana in miiska wadaxaajuudka la iskugu imaado lagana wada hadlo bal waxaa markaasi suurtagal noqon karto arrimahan lagu yareyn karo ama xaaladda wadanka hadda markaasi ka taagan xukuumadda ruutona waxay markaasi sheegtay inay soo dhaweyneyso halka xukuumadda waa dabcan dhanka mucaaradka ayagana ay sheegeen in arrintan waxba aysan ka qabin kulanka ayaa markaasi aada u dheeraaday lix waa dabcan soddon cisho ama waa sod- waa lixdan cisho oo la qabsaday ayaa markaasi dhammaatay dhegeys waa soddon cisho oo ayaa dhammaatay dhegeysti haddana waxaa markaasi ay sheegeen in arrimaha ee markaasi wax ka socon dabcan ay soconna yihiin arrimo fara badan ee markaasi ay qabiye ka yihiin dhegeystayaal warbixin markaasi looga fadhiyay inay soo saaraan labada dhinac ayaa markaasiisan soo bixin laakiin waxaaba ay la imaadeen mar kale qiil kale ayba leeyihiin guddiga markaasi farsamada yuruba guddiga markaasi loo xilsaaray arrimaha waawaanta siyaasadeed dhegeystayaal in ayaa wax ka qabtaan mise ka bedelaan haba ahaato dhegeystayaal xukuumadda waxaa dabcan waxaa mar waxaa- dabcan xukuumadda ma ahan waa shakhsiyaadkaasi waxaa mar kale ay lasoo shirtageen mise lasoo eh, fadhiisteen meesha go- madasha dhegeystayaal in ay hadda bal arintan ay markaasi doonayaan inay ka hadlaan waa arinta arinta laga hadlayo arintan maxaa markaasi ayaga ka galay mise maxaa ayaga wax shaqa ay ku leeyihin ma jirtaa halkay kasoo geli kartaa dhegeystayaal haa waan fiirinaynaa bal mucaaradka kaalintii doorka uu ka qaadan karo dhegeystayaal arrimaha sixir bararka iyo weliba wadahadalka dhegeystayaal waxaan eegaynaa arrimaha sixir bararka iyo xukuumadda ayadana doorka ay ka qaadan karto mise waxay ka qaadan karto dhegeystayaal bal markan mucaaradka ayaa markaasi sabab u noqon kara mucaar dhegeystayaal haddii wadahadalada ay markaasi socon waayaan iyo haddii markaasi wa- waxyaalo qaar ay ku qanci waayaan inay madasha shirka iskaga bixi karaan kadibna sida markaasi ay sheegayaan in howl ka duwan ay la imaan doonaan mise shax ka duwan ay la imaan doonaan dhegeystayaal mudaaharaadyada sida marka hore uu mar kale uu iclaamiyey madaxa xisbiga o d m iyo azimiyo laomoja raila odinga tan ayaa hadda keenaysaa dhegeystaan in howl fara badan ay markaasi u taal labada dhinac siday markaasi isku aqbali lahaayeen iskuna ogolaan lahaayeen waxyaalaha miiska ay la soo tegeenna ay markaasi iskugu dhimrin lahaayeen ama ay iskugu dulqaadan lahaayeen dhegeystayaal bal sida danta ay ugu jirto dadka shacabka iyo dantooda dhegeystayaal hadda danta ayaa keliya la fiirinayaa bal sida markaasi lagu qarcin karo sixir bararkan waxaa laleeyahay dhammaan way u wada siman yihiin mucaaradkii sidoo kale muxaafadka ama ka- raila o- iyo odinga raila odinga iyo sidoo kale william ruto ayaa hadda sheegayaan in loo ee, dabcan khubarada sheegaan in ay u wada siman yihiin dhanka dhaqaalaha sidoo kalena laga doonay cid waliba kaalinteeda doorkeeda inay ka qaadato iyo weliba qorshe iyo nidaam arrintan hadda markaas wax looga bedeli karo nid- sixir bararka hadda ayaa la sheegayaa in wax walba la goolna ayay dadkana sidoo kale ay markaasi sheegayaan mise ka cawanayaan in wax walba sare ay u kaceen dhegeystayaal laakiin mala socota maalmaha soo socdo ama bilaha soo socda dhegeystayaal in howsha wax walba ay halkeedaysan ahaan doonin isbed- isbedeli doonto haddii sidan ay markaasi wax kusii socdaan mise xaalada siya- waa xaalada dhaqaale ee siyaasadeed ee waa xaalada dhaqaale iyo siyaasadda ay sidan kusii socoto inay waxba isbedeli doonin ama sidoo kale sare wax usii kici doonaan dhegeystayaal sida khubarooyinka ay tilmaamayaan waxay sheegayaan in waxa fog mustaqbalka fog ee siyaasadeed iyo sixir bararka ee wadanka hadda looga fadhiyo in howl fara badan oo looga dabcan u taalo madaxweynaha iyo sidoo kale mucaaradka markan mucaaradka ayaa arrintan lagu lifaaqaya mise mucaaradka ayaa markaasi la hoosgelinaya haddaba maxay mucaaradka ay ka qaban karaan sixir bararka maxay ka tari karaan sixir bararka maxayna kusoo kordhin karaan maxayna ka dhimi karaan dhegeystayaal sixir bararka mucaaradka dhegeystayaal maxaa lagu lamaaninayaa mise loogu qabanayaa mise mid ay markaasi kaga go-an tahay inay markaasi mashquul fara badan lagu keeno si ay mucaaradka arrinkan dhanka kale loogu mashquuliyo dhegeystayaal arrimaha su-aalaha dhegeystayaal meesha ku jirto ayaa halkaasi kasoo baxayaan sida dadka inta badan xeleerayaasha ay tilmaamayaan arrintan sixir bararka sababta qeyb markaasi looga dhigayo ama loo gelinayo mise lagu darayo xisaabta eh, maxay tahay qeybta mucaaradka waa arrin dhegeystayaal hadda markaas cid waliba ay doonayso in ay arrintaasi fahamto haddaba fahamka marka laga hadlayo mucaaradka sababtu dhegeystayaal arrintan qeyb looga dhigayo iyo in sidoo kale in ayaga markaasi mug- mudnaanta koowaad la siiyo inayba ka hadlaan oo sidoo kale dhiirigeliyaan oo sidoo kale arrintan markaasi fududeeyaan si mucaaradka waa dabcan kuwa markaasi kenya kwanza ka socda ayagana arrintan ay ay ugu fududaato wadahadalka iyo wadaxaajoodkooda hada waxaa markaas ay sheegayaan in mucaaradka keliya laga doonayo in mas-uuliyadda la saaro sidoo kalena la ogaado bal waxa ay ka hadlayaan halka ay farta ku fiiqayaan iyo cidda markaasi farta ay ku fiiqi doonto dhegeystayaal mucaaradka ti markaasi loo ogolaado laguna laaqoojiyo looguna ogolaado in wada in hadalkooda uu dhegeys- la dhegeysanayo uuna socon karo dhegeysti taasi ayaa hadda keenaysaa in mucaaradka iyo sidoo kale mash- mu- dabcan ayaga mas-uul uu ka noqdo kuna mashquulo arrimaha iyo weliba sixir bararka iyo xaaladda dhegeystayaal horaan ayay qorshihiisa ahayd mucaaradka dhegeystayaal in sixir bararka uu ka duulayo in sixir bararka xaaladda ay dadka shacabka aysan goyn karin xukuumadda ruton markaasuu ku tilmaamay inay ku guuldaraysatay ama ku fashilantay isbedelka xaaladaha dhegeystayaal ee waddanka la doonayo in wax uu ka qabto dhegeystayaal laakiin mucaaradka waxay hadda taagan yihiin mar kale in arrinta sixir bararka wax laga qabto miciishada nolosha wax laga bedelo dhegeystayaal kuwo hormuudkeeda koowaad laga ciyaaro qaalinta koowaad ay gasho tan labaad ay noqoto tan saddexaad ay noqoto dhegeystayaal sida markaas ay ku taliyeen hadda laakiin sidee markaasi wax uga qaban karaan xitaa haddii markaasi lagu dirqiyo mise lagu canaanto mise in xukuumadda halkaasi markaa ay ka dhaqaaqweyso mucaaradka meesha ay taagan yihiin ee ku aadan arrimaha sixir bararka haddana waa laisweydiinaya maxay xukuumadda qaban kartaa dhegeystayaal waa la soconaa xukuumadda waxay markaasi sheegaysa in dhaqaali xumi ay haysato sidoo kalena dhaqaalaha wadanka oo aada u yar ama dhaqaalaha wadanka oo aada markaasi aan u buurnayn dhegeystayaal waxay tilmaamayaan inay waxba badan ama wax badan aysan iskeeni karin ama isku imaan karin dhegeystayaal ay ku aadan sida lagu kobcin karo dhanka dhaqaalaha waxaa balse xukuumadda ayada hadda qiil ay raadsanaysaa mise waxyaala fara badan ugu raadsanaya dhanka canshuuraha ee wadanka dhegeystayaal iyo weliba dabcan canshuur weliba qof weliba goob meherad u furan ama qoob yar ama goob weyn haddayba tahayba in markaasi canshuurta wadankan qofka qof weliba laga qaado sidii loogu yareyn lahaa looguna bixin lahaa diimaha wadanka faraha badan ee lagu leeyahay waxaana hadda xukuumadda ruto ay raadinaysaa waddo kale ee wax walba lagu heli karo dariiqo walba wax lagu sixi karo iyo qof waliba sida ee markaas ay ku qanci lahayd iyadoo xaalada sidan hadda markaas wadanka ay tahay dhegeystayaal xukuumadda ruto waxaa hadda markaas uu raadinayaa in sida diimaha faraha badan ee wadamada lagu leeyahay ama wadamada wadanka ay ku leeyihiin kuwaasoo lagu sheegay tirooyin aada u badan lacag aada u tiro badan oo markaassan xitaa ay xamili karin oona sidoo kale awoodi karin xukuumadda dhegeystayaal ama xukuumadaha soo socdo hadda ayaa markaasi looga fadhiyaa dhegeystayaal sida ee mudnaanta iyo xaaladaha ay wax oga qaban karto dhegeystayaal xukuumadda deemaha ayaa tan ugu weyn ayaa tahay xukuumadda inay hadda wax ay kaga qabato laakiin mala socotaa in ayada xukuumadda ee amaah ama lacaga fara badan ay soo qaadanayso dhegeystayaal oo sidoo kale doonayso inay ku kubciso kuna dhisto xaaladda wadanka hadda heerkan uu marayo bal markan aan fiirina dhegeystayaal bal waxaa markaasi la doonayo sida shirka waa kulanka waxyaalaha markaasi ay raadinayaan dhegeystayaal mandateka komitida ama guddiga dhegeystayaal waxay hadda sheegayaan in markaasi wadahadalka lasii ballaariyo siina socoto dhegeystayaal soddonka dhegeys waa dabcan ay sii socoto oktoobar soddonkeeda ilaa iyo sideed iyo labaatankeeda dhegeystayaal wadahadalka mandatka markaasi lagu wada gaaray ay markaasi sii socon karayaan komitida waxay markaasi ku qasbanaan doonaan in warbixin ama riboort ay soo saaraan novembar sideed lix iyo labaatankeeda ilaa iyo markaasi inta laga gudbin mise lagu geenin dabcan xisbi ama baarlamaanka warbixinta loo gudbinin dhegeystayaal agosto ayay ahayd dhegeystayaal sagaal iyo labaatankeedii in markaasi baarlamaanka uu soo daabacay sidoo kalena baaritaan xoogan lagu sameeyo bal waxyaalaha markaasi la kala tabanayo warbixin xooganna markaasi la soo saaro tabashooyinka waxyaalaha markaasi dhinaca kale ay qabaan ayadana markaasi lasoo daabaco dhegeystayaal loo ogaado bal sida arintan iyo weli sida markaasi xalkay ama qiilka loogu raadiyey shakhsiyaadka ama kuwa markaasi waa dabcan azimiyo lamoja lixdan maalmood ayay haysteen dhegeystayaal haddana maalmo kale ayay ku ama bil ayay markaasi ku darsanayaan dhegeystayaal xis waa dabcan waa guddiga farsamada iyo sidoo kale bypartisan hogaamiyaasha oo toban ka kooban dhegeystayaal ogsoonow lacag ayaa haddana ku socotaa dhegeysta oo la socotaa in marka hore la dalbado lacag gaarayso boqol milyan oo lacagta dalka dhegeysta lixdan cisho ama lixdan maalmood haddana haddii dabcan maalmaha kale dabcan ay ku darsadeen haddana waxaa noqonaysaa ama lacagta loogu sii dari doonaa maalmaha kale haddana ay sii joogaan dhegeystayaal si howshooda iyo howlahooda markaasi si hufan si wacan ay uga soo dhammaato dhegeystayaal laakiin maxay u qaadanaysaa waqti fara badan lacagta dhegeystayaal sixir bararka xaaladeeda in wax markaasi laga qabto maxaa markaasi ka go-an xukuumadda ruto maxaa sidoo kale ayadana halkan markaasi ka go-an mucaaradka bal haddii ayaga markaasi arrintan dib loogu soo celiyey bal inay dhaqaalaha ka hadlaan maxay markaasi ka qaban karaan mise ka tari karaan dhegeystayaal waa su-aal meesha ku jirto dhegeystayaal bal arrimahaasi intaanan markaasi faahfaahinta qeybaha kale aan sii gudagelin dhegeysta markan io ogolaada inaan soo qabto mid kamid adayga qeybta barnaamijka ka ah shirkada isgaarsiinta safaricom ayaa mar waliba waxay macaamiisheed u haysaa adeegyo wanaagsan oo ay ku farxaan macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon casri ah four g oo ay ku- aad ku iibsan karto konton shilin maalin weliba hama katalulu safaricom ayaa waxay doonayaan iyo macaamiisheeda inay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxaa la midka waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub ee neon smart iyo neon ultra oo aad ku iibsan karto konton shilin maalin weliba hama katalulu maalin waliba markaad bixiso lacagta konton shilin waxaad helaysaa ilaa iyo boqol iyo labaatan m b oo ah adeega internetka iyo shan daqiiqo oo wicitaana fursadan ayaa keli waxaa la- waxaa la- waxaad ka faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulikamizi telefoonka kenyaanka u yaqaanaan ee kabambe ama tooshilaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yahay two g three g hama katalulu adeega ayaa waxaa la dhahaa dhegeystayaal oo qofka in in wax wax- wax badan uu ka faa'iidi karo uuna ka heli karo dhegeystayaal asagoo qiimo ja- qiimo jaban ama qiimo yar uu ku heli karo qofka waqti waqtina uu iskaga bixin karo qofka waa qof waliba tabartiisa iyo awoodiisa dhegeystayaal adeega ayaa waxaa la dhahaa lipa mdogo mdogo waxaa sidoo kale mid ah iibso mid bilaash ah hel ayay ha ku leeyihiin shirkadda isgaarsiinta safaricom haddii aad mid iibsato lacagta si toos aad oola baxdo waxaad sidoo kale helaysaa mid kale waa fursad dahabi ah oo maanta baad ka faa'iidaysan karta dhegeysa tusaale markaad hay- tusaale dhegeys markaad haysato telefoonka casriga oo internet aad u isticmaali karto waxaad ka faa'iidaysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub gogolaha ayaa sidoo kale baaritaano ku sameyn karta khariiradaha ayaa ku raadsan kartaa sawiro qurux badan ayaa sidoo kale qaadan karaysaa dhegeystayaal wax fara badan oo markaas adiga ku anfa- ku anfacayo ayaad ka helaysaa telefoonka cusub ee shirkadda isgaarsiinta safaricom ee kuu soo saartay dhegeystayaal haddaba waxaa lagu leeyahay haddaba maxaa markaasi ku ku ku dabcan eh, ku- eh, ku banaan shirkadda waxay ku leedahay dabcan waxaa markan lagu leeyahay qaado dhegeystayaal oo ka faa'iideyso shirkadda isgaarsiinta safaricom neon ultra iyo neon smartra fo- eh, dabcan safaricom waxay ku leedahay si aad u fiiriso qaraa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadib xulo lipa mdogo mdogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysaa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho waana si mar- waa- waana si in aad sida ugu dhaqsiyaha badan halkaasi aad ku aadaa kadib haddaba maxaad samaynaysaa waxaad bixinaysaa kun iyo shan boqol oo horumaraysaa halka baaqiga aad ku bixinayso muddo saddex boqol lixdan iyo shan maalmood gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysaa inaad si tartiib tartiiba iskaga bixiso haddii aad fursadan u haynin inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saaraya dadka aan telefoonka haysanin oo tuulooyinka ku nool ama qofka magaalada xitaa iskaga nool mise qofka ee haysanin lacag oo markaas laakiin awoodi karo in maalin walba uu iska bixin karo konton shilin asagana wuxuu helayaa boqol iyo labaatan m b ah iyo sidoo kale shan daqiiqo wicitaana dhegeystayaal qofkaas ayaa loogu talagalay inuu arrintan ka faa'iideysto dhegeystayaal haddaba ha isciilin ha isciilin ku badin oo waxaa lagu leeyahay waqti fara badan ayaa haysata oo maantaba telefoonka keliya soo qaado waxaa qaraacaysa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna halkaasay kala sii ambaqaadaysaa halkaasiaad ka helaysaa telefoon adiga ku anfacayo telefoon waxtar kuu kuu noqon kara dhegeysta waxgalna kuu noqon kara dhegeysta waa telefoonka casriga smartphone waa telefoonka neon ultra iyo sidoo kale telefoonka neon smart adeegeysale shirkadda isgaarsiinta safaricom ee hadda dooneyso inay wax ay ula dabcan ay wax u qabato mise wax ay u tarto shirka dabcan dadka macaamiisha haddaba waxaa laga yaabaa inaasan lacag haysanin laakiin duruufaha awgood inaad haddana telefoon a- u baahan tahay haddanaasan awoodi karin xitaa qaarkood ayaa laga yaabaa inaysan haysanin telefoonada niclaha ama tooshlaha laakiin waxaan ku leenahay ord booqo oo telefoon qurux badan soo qaado star five four four hash halkaasi marka hore ka ogo bararto in lagu ogolyahay telefoonkaasi star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal bal markan qaadadka telefoonada dhegeystayaashan siyo eber toddoba sideed eber waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada siyaasadda iyo weliba kuwa markaas inta badan dhegeystayaasha arrimahan ka hadlo ayaa markan waqtiyo u siinaya bal arag waa aragtidooda fikirkooda ay ku aadan bal xaaladda sixir bararka maxaa ka galay mucaaradka maxay markaasi ka qaban karaan maxayna loogu xiraya maxayna ka bedeli karaan dhegeystal arrimaha iyo xaaladda maciishada ama sixir bararka dhegeystal marka loo fiiro wadahadalka wadahadalka markaasi labada dhinac ee u dhexeeya kuwa Pa- partisanka dhegeystayaal ee dhanka xukuumadda ruuta uu hogaaminayo sidoo kale mucaaradka mucaaradka maxay tahay kaalinta intaas dhan uu kaga leeyahay ama wuxuu kaga qaban karo maciishada maxay tahay wax uu bedeli karo maxay tahay waxaa hadda markaas loogu lifaaqayo mise loogu qabanayo arrimaha inay markaas heshiis ka gaaraan arrimaha xaaladda miciishada dhegeystayaal heshiiska laga gaarayana maxay noqon karaysaa dhegeystayaal mise waxaa haysataa xukuumadda dhegeystayaal bal haddii wax walbo la qaban lahaa mise la bedeli lahaa mise hoos loo dhigi lahaa xukuumadda ay wax walbo ka socon layihiin miya macnaha masaasba haddaba adiga sidee kula muuqataa dhegeystayaal sababta ay noqon karayso maxay tahay waxa intaas o dhan heerkaasi dhan mucaaradka hadda loo gaarsiinaya dhegeystayaal ay ku aadan bal sida xaaladda ay tahay iyo weliba waxay markaasi loo maamulaya sida loo maareynaya dhegeystayaal haddii markaasi hadda ay noqonayso mise ay tahayba in wax uu ka qaban karo mucaaradka dhegeystayaal mucaaradka heerkaasi ma jooga oo maanta wax ma ka qaban karaa waa su-aalaha laisweydiinayo qadka telefoonka u hore ee saaka barnaamijka noo daahfurayo soo dhowo magacaaga yusuf badadow macaarad wax weyn baa ka galay waa adoon dhabartaan dheera county soo dhowo cadow dhabar
deegaan bay ka soo jeedaan haye xisbay leeyihin taageeray leeyihiin haye
marka qofka taageerahaada waxyaabihi asaga dhibaaya adna ay ku dhibaan soo ma ogid laakiin cadow dhabar een, mucaaradka xil ma hayaan waxna ma qabanayaan waxbana lacagna ma hayaan sixir baradkan waxbana kama qaban karaan ka mid laakiin maxay tahay waxaa leeyahay mucaaradka arrintan hadda inay wax ka qabtaan ama in ay sababta loogu lifaaqay mise xukuumadda nafsadeeda ugu lifaaqayso mise ugu qabanayso maxay tahay so xukuumadda nafsadeeda wax kama qaban karta keligeed iyagoona xukuumadan haynin oo macaarad eh wax bay ka qaban karaan haye
maxaa yeele dowladda ay la xisaabtamaan wax walbay meel kastay ka hadlayaan miidiya ka hadlayin shacabka ka hadlayin
laakiin cod Marka- laakiin codda waxqabad baa loo Marka- baahan yahay wax Marka- wax- waxqabad baa loo baahan wax la ta- wax la daari karaa loo baahan yahay laakiin waxqabad saxa ma qaban karaa mucaaradka awooddaasna uma hayaan lacagtaasna ma hayaan ama haddii wax Aha.
shacab shacabkay u hadlayaan shacabkay u hadlayaan shacabkay u hadlayaan eh, dadka eh, dowladda ay la hadlayaan marka waxa- hadday hadlaan ay hadlaan ay hadlaan shacabkana ay hadlaan dowladda eh, way kacaysaa waxay ka qabanaysaa marka eh, eh, caalamka eh, boqolkiiba boqol waxay ka qaban karaan antada aaminsanahay aad iyo aad aa marka sixir bararka hadday ka hadlaan ay macaarad ka hadlaan Mhm.
eh, qaba- waxyaaba badan ay qabanaysa laakiin hadday indhaha ka fiiriyaan dowladda iyada indhaha ka fiirinaya laakiin hadday macaarad ka hadlaan shacabka hadlaayo shacab markay hadlaan maxaa dhibaato waxa qaba shacabka waaye marka hadday macaarad ka hadlayo shacabka waa hadlaya marka hadii macaarad shacab ay hadlaan dowladda marka fadhi way kacaysaa marka
aad baad umahadsan tahay cadow dhabar mandheera shukran wuxuu leeyahay haddee mucaaradka ay hadlaan dowladda way kacaysaa oo dadka haddee kiciyaan mucaaradkan ah dowladdana way soo jeesanaysaa dhegeystayaal waa la soconaa dhegeystayaal markay mucaaradka dibadbaxyada ay sameynayeen oo sidoo kale maandhamaanooda ee guud ahaan waddanka ka sameynaya dhegeysta mise caasimadda waa la ognahay dhegeysta waxyaalo fara badan inay waqtigaasi ay ka dhaceen waddanka laakiin waqtigaasi waxay ka hadlayeen mucaaradka arrimaha sixirbarka iyo miciishada laakiin markay wada hadalka imaatay dhegeystayaal dabcan marka hore laguma furfurin oo qodobka koowaad lagama dhigin sida markaasi warbixinada qaar ay soo sheegayaan mise lagu soo- lasoo daabicay hadda isku soo noqodkan ayaa markaasi dayalada la saaray sheegeen inay hadda la doonayo bal ay is- inay- inay isla wada- isla wada gartaan bal sida ku habboon arrimaha sixir bararka waxa looga qaban kara dhegeystayaal sixir bararkan ee hadda laga hadlaya dhegeysa cid walbay fahamsan tahay sida hadda xukuumadda ruto ku socoto waxaa leeyahay inay wax badan ay markaasi ay hadda ay ay ku socon karin oo laga doonayo in wax badan ay ka qabtaan guddiga ku howlan wadahadalka ee qaran ee siyaasadeed ee matelaya isbahaysiga kenya kwanza iyo azimio la umoja one kenya ayaa ku heshay in mudnaan la siiyo ha waa xalna u helaan sixir bararkan nooleed dhegeystayaal haddaba xalkan markaasi loo helayo halkey kasoo gelaysaa dhegeystayaal mucaaradka adiga ma isweydiisay xalkan halkee ma- xal sidee u keeni kartaa xukuumadda maxay markaasi kusoo kordhin kartaa dhegeystayaal haddii xal ay markaasi iyo xal nooleed ay soo kordhin karta dhegeystayaal soo xukuumadda leed miya wax wada tashi ah wax markaas wada hadal ay ku aadan dhegeysta dhanka fara dabcan waa dhanka xukuumadda inay arinta dhanka mucaarad ka socdo aysan qaabili doonin soo dhoweyn doonin dhegeystayaal mise xukuumadda ayaabasan lahayn arrin markaas la talin ee dhanka nolosha ah arrin la talin dhegeysta dhegeysta dhanka dhaqaalaha sixir bararka dhegeysta ay kala taliso xukuumadda arrimahaasi dhegeysta saaki isweydiinaynaa iyo sababta hadda markaasi mudnaanta laleeyahay in la siiyo xalna loo helo sixir bararka noole ee dalka hadda markaasi ka jiro yaa raadinaya kenya kwanza iyo sidoo kale azimio lomoja maxaa markaasi halkan ay ka dabcan ay kusoo kordhin kartaa mise ay ku dari kartaa ama ay ka qaban kartaa azimio la umoja ee mucaaradka star f m subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa bakad waa cusmaan sheekh cusmaan soo dhow
war waa la fiican seexaalay waa la arag aad iyo aad
aad baan u fiican roobna waana helay ilaah waan istigey aad iyo aad
walaal horta waddanka nabad allaha nooga dhigo aamiin
mucaaradka anigu hadda kenya mhm wanaag uguma baranin inta hadda dawladda ay dhalan haye
in la tashto oo waddanka loo tashto wax fiican weeye waa sax
dawladdu ayadu maog tahay waddanka waxaa ka jira way ogta mhm waxba kama qarsoona sax
baahida jirta iyo maciishada meeshay mari way og yihiin aha
dawladda saana waxyeelno saana waxyeelno hadday mucaaradka la tashi u keenan macquul oo ra'yi la qaadan karo way qaadani aha laakiin dee mucaaradka waxaan ugu baranaa ku-xumayn iyo mudaharaad iyo wax saas ah mhm
haddee mucaaradka waxaa la rabaa inay ra'yi u keenaan dawladda oo yidhahdo waxaas waxaasaa macquul oo ititaanka la laakiin markii waxaas lama sameynayba hadday mudaharaad iyo dhibaato keenaan mhm haddee dawladdana shaqada karta ayagana waxaa macquula ma noqonayaan mucaarad waxay noqonayaan dad dadka dhibaateeya moogta laakiin cusmaano adiga waxaa leedahay wanaaga loogama barin markan halkan waxaa leeyahay waa kenya kwanza oo ruto uu hogaaminayo iyo azimiyo oo uu hogaaminayo raila odinga waa in ay keenaan xal baa la leeyahay sicir bararkan ku aadan
hadday inta tastaan fariistaan isfahmaan haa horta maciishada iyo qaaliga kenya keli kamid adduunka jirtaa haye marka laakiin waxaa leedahay adiga hadday isfahmaan cusmaano waxaa leedahay hadday isfahmaan marka halkee ka soo gelaysa isfahamka iyo dhaqaalaha ee mucaaradka
yaa mucaaradka iyo dhaqaalaha halkee iska soo gelayaan waxay iska soo galayaan haa mucaaradka dee wanaag u jeedaan ay leeyihiin mucaarad caadi ay yihiin oo dawladda waxaa naga bedesho waxa way fiican yihiin kan ha noo wado mucaarad caadi oo la tashi hadday sameeyaan aha hadalkooda waa la qaadan lahaa haye laakiin dawladdu xadmaad mucaaradka maxaan ku rahdaa ay shaki ka qabto haa markii hore wax ku bilaabeen ba rabsho iyo qaylo dhib bay wax ku bilaabeen moogta mhm mucaaradka hore baa looga maan baxayba oo looga aamin baxayba haye hadda marka hadalkooda waxaa loo qiiminaya waxaa weeye mhm markii hore wax bilaabeenba waxay ku bilaabeen si looga aamin baxo haye dawladda marka inay la tashto la beriso qiimaysaba waxaa weeye markii hore oo dawlad ay eh, ruto ay dhisantay mhm inay wanaag ila tashu keenaan bay hay mhm dee rabash iyo dhibaato iyo mudaharaad bay keeneen mhm dawladda marka shaki bay ka qabtaaba haa marka anigu waxaan aaminsanahay mucaarad toose ma aha mana wada xumo laakiin dad dhibaatayna dalkaa ku jira aad iyo aad marka anigu waxaan dhihi lahaa mucaaradka wanaag hala yimaado wadda fiican ku yimaadeen mhm
waddanka haddii uu nabad yahay maciishada waa iska qaali wax walba way soconayaan laakiin wax walba waxay ku iman karaan wada hadal iyo wanaag moog sax laakiin mucaaradka wada hadal uma socdaan anigu waxaan u qabaa inay rabash iyo dhibaato u socdaan saas haddaan la yeelin waa mudaharaadaynaa saas haddaan la yeelin soo dhacayo dee waxaas badal baa ku socon kara aad baad umahadsantaha shukran adaan mudan cusmaan ayuu ahaa dhegeysan macalin cusmaan dhankaasi dhadhaab dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiib dhammaantiin ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad ula socotaan una dhegeysanaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari bal saaxiibka kale asagana aan siino bal fursadiisa soo dhow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله وعرين ونعيفن magacaaga walaale
والله أحمد أحمد axmed halkee ku sugan tahay
وعن قلت له أني مهل إلى سلطان عمرو suldaan xamud waa dhankan een, een mombasa wadadeeda وضعنا صارنا وياه وعرف على مكان غير دولة soo dhowow
وعن دولة إني الحمد لله haye
arrintaas horta macaana dadku waxay qaadi karaan male oo hadda wax walba horbaa loo soo arko waxay yihiin malahan haye
marka arrintaana siday ku socdo nin walba uu fahansan yahay mogtahay haye
saa marka waxaan dhihi karaa kulley waxaas isbedelo hadda ay ku qabanayaanba laakiin axmedow horta yaa sixir barka wax ka qaban kara waana ka bedeli karaa su-aasha horta marka hore aan ka jawaabino
Eh, maxay ee su-aasha sixir bararka horta waddanka hadda haysato yaa wax ka qaban kara oo ka bedeli karaa marka loo fiiriyo azimiyo iyo kenya kwanza ha sheegin lama bedeli karo lama bedeli karo, wax la bedeli karo ilaa hadda ceeb kusiba ceeb kusi darsamayba laakiin ama- aan halkan isku fahamno axmedow
yaa walaale gaarina waa wadaa aan isfahamno marka hore
haye Si- si- meel baa yar banaayaa aywigi haye oo sixir bararkan hadda waddanka ka jiro ka taagan aha ma ruto xukuumaddiisa wax ka qa- ka qaban kartaa mise raa'ila azimiyo wax ka qaban karaan
raila hore baa waxay u qaban waayeen waxay hallayaan waxay ka qaban karaan maba lahaba maxay horaan ka qaban waayeen weligiisna xis- siyaasad eh, dabcan kumuu guulaysan xe- kursigaasi muxuu ka qaban waaye axmedow Waxa- waxay hore u qaban waayeen Ah,
markay isku dhex milmeen eh, markay isku dhex milmeen koostiga hay koostiga iyo ay isku dhex milmeen iyo siyaasadda haa
sidaas hadda waxay u qaban isku dhex weerareenba haye
marka nimankaas way daaleen wax ilaahay bay kusoo kordhaan mala wax ka bedelaan karaan malahan ma garatay aad iyo aad
ilaahay un dawladda go-aan gaarto oo wax walba ay okay qaado oo ay waawaan kale iyo waxyaalka un la helo un moogiyi Mhm.
ninkaas tala gacantiisa ka baxday
axmed aad baad mahadsan tahay suldaan xaamud wadadaeda ayuu saaran yahay saaxiibkaasi baabuur ayuu wadaa oo anaan ka xumaay waxaan leeyahay eh, si nabada ku tag saaxiibkaasi inkastoo wado uu saaran yahay cafan ayaan leenahay haddaba dhegeystayaal eh, sida aad maqleyseen guddiga eh, markaas u qaabilsan labada dhinac ee isbahaysiga kenya kwanza iyo sidoo kale azimio lomoja eh, waxay hadda dabcan ay eh, ku heshiiyeen in horta marka hore mudnaanta koowaad la saaro ama la siiyo dhegeystayaal xal u helidda eh, arrimaha sixir bararka iyo nolosha iyo micishada iyo weliba dhaqaalaha waddanka hadda markaasi ka taagan dhegeystayaal dadka inta badan ay ku nool yihiin waxayna hadda sheegeen in hadda ay u xiran tahayba kenya kwanza iyo sidoo kale azimio lomoja inay wax ka qabtaan haddaba kee markaasi arrintan u xil saaran oo wax ka qaban karaa ka bedeli karaa halkee kasoo geli karta azimiyo loomoja in ay eh, dabcan dhaqaalaha wax ka qabato mise ka bedesho dhegeystayaal ma shaqadeeda mise shaqadeeda ma ahan maxaa sidoo kale dowladda eh, ugu qabanaysa mise iskugu qabanaysaa kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo loomoja bal in xal sax ah ay ka soo saaraan mise laga helo mise laga gaaro dhegeystayaal hadal ayaa laga hayaa kenya kwanza oo u sheegi doonaa dhegeystayaasha saaxiibka soo dhawow waan ku salaamayaa magacaaga
waa cumar geley jaanjo soo dhow cumar geney
waan fiicanaya yuusufow maanta dee sixir bararkii iyo yaa wax ka qaban karaa bay taagan tahay hahe
horta yaa sixir barar wax ka qaban karaa waa su'aal janjo halka ku sugan tahay horta
jaanjo waan ku sugnaa meel jaanjo la dhao mataqaanin miya ayadi miyaa janjo la dhahaa mise adaa lagu dhahaa
magaalo dhan baa jaanjo la dhahaa niyo Ti- yuusuf adi tii la- nairobi baska joogta waan ti maray tii la- eh, go- eh, janjo lagdheera ka tarsaneeda
wakuka ayaa qaadiy haye soo dhow
horta jaanjo aan ani joogaa cumar gane baa lay dhahaa maxaa la dhihi jiray yaa sixir bararka wax ka qaban karaa iyo yaan ka qaban karin hadday imaato Eh,
dawladda waddanka xukumaysa unbaa sixir bararka wax ka qaban kartaa waxba rayli iyo azimiyo kama qaban karaan
sabab
iyadaa waddanka haysataa madaxweynihii iyo za- maaragtay daw- waddanka ma laba maamul buu qabaa laba maamul ma qabo waddanka hal maamul buu qabaa state houseka ninka fadhiya wax ka qaban karaa laakiin halka waxaa leeyahy waa inay ku heshiiyaan labada dhinac kuwa hadalka u wada socdo bal sida mudnaanta mudnaanta mudnaanta koowaad la siin lahaa ma loo saari lahaa xal u helidda sixir bararka
fiiri ayagan ha- wada hadalkooda xagga sixir bararka rimaada azimiya Eh, maadaama kursiga ay waayeen mhm.
meelay dawladda ku dhibaan unbay ka raadin hayaan horta meesha ayadaa waxba kama qaban karaan dawl state houseka ninka fadhiyaa wax ka qaban karaa haye
dadkana ninkuu eedi waa ninka state houseka fadhiyo haye moogta waa lasoo tartamay yuusuf waa sax
kursigiina waa halko waa sax
nin baa ku fadhiyaa haye ninkii waayey inuu un dee markuu waayey kii kale ee helay wixii uu ku xumayn karo unbuu iskaga xumayn oo wadahadal baa socdaa iyo xoogow dawladdana maaragtay dee mucaaradka afraha badan iyo mudaaharaadyada iyo dhibka iyo nimankan doonaaska oo dibadda maaragtay waddamadan deeqda bixiyaan iyo yardii dhibhayaan waxaa unbuu wadahadal usa socdaa mooyeene sixir bararka waxaa wax ka qaban karaa dawladda kenya kwanza marka meerna kama soo geli kartaa leedahay zimiyo lomoja maya may- mana maxay mana ka had ahayd?
mana ka hadli kar Mucaaradka mana ka hadli kartaa leedahay
hadal wuu dhici karaa oo ilaa muutini hakiyaaki hadal war waxa isagaa wuu jiri karaa sixir barar baa jira dadka waxaa laga qabto moogtay anigi iyo adigaaba dhihi karnaa haye ilaa muutini hakiyaaki laakini yaa wax ka qaban karaabaa imaatay dee ha
hadal hadal macno ma laho madhoofa kaamuha ilaa miig madhoofa ka madhoofa maata madhooma kaafu meha ilaa miig waxay gacan maxay tari Mut- mutono mukono tufa blambi
exactly haye
marka meeshan annaga maanta da- bari horaa nin wuxuu yidhi Ah,
madaxweynaha kowdhe mhm embiiskana mhm county reebyadana mhm sanataaska iyo waman reebta siday ku nool yihiin mm
dadkii soo doortay inay ku nool yihiin yayna moodina gadaal ha u fiiriyaan baa li dadka soo doorteen sax
dadkii soo doorteen gadaal ha u fiiriyaan gadaal ha u fiiriyaan noloshooda ayaga meeshan raacay joogaan election bay ku imaadeen haye
electionkii markay ku imaadeen bes maxaa kaa maqan iyo maxaa dhibaba mayna dhihin iyo maxaa kaa dambeeya
aada iyo aad cumar gaanjo ganay
ha maxaa kaa dambeeyaaba mayna dhihin haye
doortay ah,
gadaal ha u fiiriyaan dadkii noloshooda waa khatar haye
kutoka madaxweyne ilaa m c a waay haye
waxa wax ka dawladdana dadka dadka dadweynahana waxay haysta waa dawladda kenya kwanza ee azimiya ma oho mhm,
marka ani waxaan leeyahay dadkii lasoo doortay oo dadkii lasoo doortay oo gadaal u fiiriya aad baad umahadsan tahay eh, cumar ganay adigaa mudan aada u mahadsan yahay saaxiibkaasi waa uu ku yara dheeraaday uuna ku mahadsan yahay sida wanaagsan waa rajiisa fikirkiisa uu cabire waana uga mahad celinaya saaxiibkaasi sida quruxda badan ooga hadlay cumar geni saaxiibkaasi u mahadsan yahay bal saaxiibka kale qadka telefoonka warkii la gaaray ee tobankii barqnimo soo dhow walaal magacaaga
yuusuf bakadow dawlad wax kama qaban karta xirbaar macaalad wax ka qaban karaa waa kii adigu
waa cadoom dheer account hadow ishaye dawladda wax qaban karta waan arkaynaa hadda xaaladda hadda lagu jiro oo kenya ay ku jirto haye waddanku wuxuu qaar ku saariyay lacagta kenya hadda inay hoos u dhacdo dollar waxa lagu kala iibsan doono mhm,
dawladda wax qabanaysa taas wax ka qaban lahayd mhm,
kortoonka booshada qiimuhu uu joojiyey waa ognahay haddana saacaddan ku hadlaya qiimaha umala waa ognahay mhm, had heerta maxaa la gaaray burka cajabka aan jawaan loo bedelo mhm,
ee bur jawaan ku imaana waxaan ku arki jirna etoobiya iyo soomaaliya mhm, marka macaarkan hadday hadlaan dawladda waxbay ka qabanaysa xerbararkan aada iyo aad laakiin intaysan macaarad hadlin shacab hadlin dawladda waxba kama qabanaysa keliya haye waa wax ka qaban kara waa macaaradka waaye ay taasaan aaminsan kutaaba barqabransan aan kuleeyahay shukran saaxiib aad baad umahadsan tahay saaxiibka kale aan siiya isagana Eh, subax wanaagsan saaxiibada dhammaantood ayaan leeyahay Een, soo dhawow magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لبا دقيقة هيستا سو دو
waxaan fikirkay haddaan ka dhiibto ها أدر داود ميا ha هاي
soomaali waxay tidhaha waryaa markii geel la hees maxaad goreeyo ugu heestaa محاولة جيدا مركا
waxaan ola jeedaa hadalkan hadda maanta laga hadlayo nimankan mucaaradka ee inay shicib wax u qabtaan uma jeedaan هاي
tan ayaga tooday iska wataan لكن أيق الدولة دي باولاد هاي بل أنك وده يشيل أنك وده هذا نبغى الكور أدر داود dawladda hadda way ku kasban tahay maxaa yeele way waleerinhayaan way dhibahayaan maxay falaysaa xukuumaddii bay iidahaysaa هاي
nimankana tan ayaga ay leeyihiin bay wataan ma shicib wax uma qaban rabaan هاي
shicibka asanna maba jira ee wixii goorilaska meelaha jajooga banaan jiifka maaragtay dayacnaabay soo aruuriyaan oo nimanka lacag siiyaan oo dawladda ku dhibaan هاي kaasaa af shicib baan ku haya aniga shicib baan ahay هاي
shicibka waa midkan annaga oo kaleo hadda kula soo hadlaa shicibka kumana kenya لكن لكن أدر داود سعر سحر بركة دمان تدك أود السمنية عدوا لبوا يسامين يسا sixir madalka adduunka oo dhan buu ka jira horta re- laguma eedi karo ruto هاي caalamka oo dhan buu ka dhici hayaa هاي markuu caalamka wax ka qabto unbaa wax laga qaban doonaa wax wax laga qabana mala kor unbuu usii socon أها
taa wax ruto maanta lagu eedi kara maaha أها
kenya waa hanti baa taallaa nabadgelyana way taallaa أها
meelaaba jiraan nabadgelyana aan aanin hantidoodana ay burburtay oo sixir barankanna ku dhacay oo iska sii noolaan karto هاي afarta geese hadda afrikadan hareeraha naga jirto o dhan waa wadataa أها etoobiya soomaaliya suudaan waxaan o dhan waa waa wada jajabay oo sixir bararkana way ku jiraan laakiin maamul ahaantii lasoo wax lagama qaban karo lagama bedeli karo xukuumadda si walba ay samayso xeelad waliba ay u adeegsato dee muxu- m- xukuumadda nimankan hadda fiiri boqol milyan bay dooranayaan dad reer kenya agaajo u dhammaanaya ayagoo caloosha dibirtay bay kuleeyihin boqol milyan haye waxaas ma wax wax wax- wax xaqeeba mhm nimankan waa dadkii guryahan dhadheer ee kenya ka dhisanad arkaysa iyo gawaaridan cadcadee socoto waa hantidii dadweynaha raggii cuni jiray unbaa waxoogaa hadda beryahan laga yar hor istaago ay ka istaagtay intii hoos loo fiiriyo uu fasaadi la sheegay haye hadda waxay doonayaan burburis iyo baabi'is oo shicibku uu hadhow qaybiyo tii hora ficneed uu yahay bay doonayaan ma ogi nimankanay niman do- waa niman goray u heesaya niman geel u heesaya maaha aad baad umahadsantahay adeer daawuud aragtiisa fikirkiisa dhankaasi lagdheera gaarisa county bal markana soo qabta mid kamid adega qaybta barnaamijka ah dhegeysaan waana shirkada isgaarsiinta ee safaricom shirkada safaricom ayaa mar waliba waxay macaamiisheedu haysaa adeegyo wanaag- ee wanaagsan ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haddan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga foji oo aad ku iibsan karto kontashin maalin waliba hama kataluulu safaricom ayaa waxay doonayaan in macaami- iyo macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxaa la midka waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smart iyo neon ultra oo aad ku iibsan karto konton shilin maalin waliba hama katalulu maalin walba markaad iibs- bixiso konton shilin ma- eh, maalin waliba waxaad helaysaa ilaa iyo boqol iyo labaatan mb oo ah adeega internetka iyo weliba shan daqiiqo oo wicitaan ah fursadan ayaa keli waxaad ka faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyanka u yaqaaneen kabambe matoshlaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka ya 2 g 3 g hama katalulu adeega ayaa waxaa la dhaha lipa mudhogo mudhogo oo micnaheedu markaas yahay si tartiib tartiib markaas qofka inuu iskaga bixin kara dhegeystayaal waxaa sidoo kale jiraan mid mar- mid iibso mid bilaash ah qaado waa fursad dahabi ah oo maanta baad ka faa'iidaysan karto tusaale dhegeysa markaad hayso telefoonka casriga internet aad u isticmaali karayso waxaad ka faa'iidaysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub haddaba shirkadda waxay markaasi ku leedahay dhegeystayaal ka faa'iidayso telefoonada smartphone-ka ah ee dhegeystayaal ee neon ultra iyo neon smart ee shir- shirkadda safaricom ee ku keentay dhegeystii waxaana ka mid ah sida gabdhaha inay ka baran karaan cuninta no- waa cunada noocyadeeda kala waa no- cunada noocyada kala duwan dhegeystayaal iclaanka isqurxinta harqaanka iyo weli waxbarashada dhegeystayaal qaybaha markaasi online-ka ay ka zaa'id- ay ka faa'iideysan karaan ama kasii siyaadsan karaan cashiradooda waxbarashada caruurta si aad u fiiriso qaraac xidig shan afar afar afar gees kadibna xulolipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu reyo safaricom markaad lacag teesho waana sida ugu dhaqsiyaha badan dhegeystayaal aad ku aadi karaysaa kadib waxaad bixinaysaa boqol iyo- waa kun iyo shan boqol waxaad bixinaysaa kun iyo shan boqol oo horumarisa halka baaqiga aad ku bixinayso muddo saddex boqol lixdan iyo shan maalmood gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysa inaad si tartiib tartiiba iskaga bixiso haddii aadan fursadan u haysan ama haysan inaad hesho waxay meherkaasi micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saaraya dadka aan haysanin telefoonada casriga si aad u ogaato inaad heli karto qaraac xidig shan afar afar afar gees kadib xulo dhipa mudhogo mudhogo dhegeysta idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay dhegeystayaal aad ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad ula socotaan oona dhegeysanaysaan aana uga warqabtaan xaaladaha dhegeystayaal awaara ee dabcan aad uga qayb qaadanaysaan iyo weliba habka siyaasadda dhegeystayaasha ay ku mahadsanyihin dhammaantood shukran ayaan leenahay waxaan diiradda ku saaraynay dhegeystayaal kaga hadlaynay bal xaalada siyaasadeed ee dhanka dhegeystayaal ee sixir bararka hadda ma- dabcan ay ka hadlayaan oo markaasi ku aadan ama ay ka hadlaan isbaysiga ama isbaysyada kenya kwanza iyo sidoo kale een, waa kenya kwanza iyo zimio la umoja one kenya oo markaas ayaga ku heshiiyey in mudnaan markaasi la siiyo sidii xal loogu heli lahaa sixir bararka waddanka hadda markaasi ka taagan dhegeystayaal arrintan ayay nabada dhinac markaasi ka fiirinayaan iyo sidoo kale qaabka markaas ugu wanaagsan ay arrinta lagu dardargelin karo laguna habeen karo laguna sixi karo sida markaasi ku haboon kuna saxan dhegeystayaal een, dabcan sida ay tahay hadda xaaladda waddanka markaasi ku jiro sicir bararka ayaa hadda kor jira iyadoo hadda xukuumadda ilaa hadda wax war aan- aysan ka soo bixin sida wax looga qaban karo looguna yareyn karo xaaladda laakiin arrintan hadda siyaasadda waxaa hab siyaasadeed marka loo fiiro waxaa lagu lifaaqaya dhanka mucaaradka dhegeystayaal oo lagu qabanaya bal sidai wax u- u- dabcan u wada qaban lahaayeen kenya kwanza oo xukuumadda ruto iyo sidoo kale azimio lomoja oo raila odinga dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysaneysaan waxaa uga mahad celinaya hadow dhabar oo markaasi ka man- mandheera ku sugan iyo sidoo kale sheekh cusmaan macalin cusmaan dhankaasi dhadhaab axmed xaam waa dabcan axmed oo markaasi suldaan xaamud ku sugnaa dhegeysa wadadaasi haywey hayey iyo sidoo kale cumar geni janjo oo markaasi ligdheera ku sugan dhegeystayaal iyo sidoo kale adeer daawuud oo dhankaasi ligdheera asagana aad bay u mahadsanyihin saaxiibada aragtida fikradooda saliimka markaasi ka dhiibtaan naga mahad celinaya shukran dhammaantiin saaxiibayaal waana niga mar waliba shukran ayaan leenahay haddii aad ku sugan tahay nairobina waa xigeeda dhegeysta waxaa naga dhegeysanaysaan hal ibra shan dhibic sagaal haddii aad mombasa aad ku sugan tahay waa hal ibra saddex dhibic shan haddii aad gaariso dhadhaab xeryaha qaxootida saddexda tanaarifa masalaani iyo faafi aad ku sugan tahay waxaa naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic xal wajeeri habaswina sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera barad xaawo suufta baniisa raamu lafi sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baa wadaagtuna nahay sagaashan toddoba dhibic cibir isyelo balanbala meeru madoogaashina dhegeysaloo hal ibir laba dhibic saddex marsaabid mooyaale xuduudda etoobiya siddeetan toddoba dhibic toddoba w w w star f m co k dhegeystayaal ama applicationka abka soo dejisa dhegeysa dunidan way tallaabsatay way casriyooday abkaada star f m kugu jira telefoonkaada halkaas aad kala socon kartaa wax waliba hadday tahay warar iyo barnaamijyo dhegeystayaal yuusuf bakle barnaamijka soo saaray nina socodsiina nii farsamanayay saaxiibo fara badan ayaa ka qayb qaatay waan uga mahad celinaya kuwa hadda qadka telefoonada ku jira raali noqda dhegeystayaal ah, dabcan waqtiga nahay owgiis iyo sidoo kale kuwa u suurtagal weysay kuwa ina dhegeysanaya marna aan muujada iska bedelin sidoo kale ha iska wa- ha iska baktiisinin idaacadda star f m shukran dhammaantiin maalintood berito ayaan kulmi doonaa idinka eebe ee dhegeystayaal arrimaha qoyska inta ka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibayaal